الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي المية وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا xalayto kollay baab dhexdii baan casharka ku joojinay baabkii uu cunwaankiisu ahaa baabu ruksati fi lacib aladi laa macsiyata fiih fi ayaami alciid bal ciyaarta aan wax dembiyiya macsiya aanay ku sugnayn oo dee nooc lahwiya abaa banaanida ama ruksadii laisu ruksaynayay maalmaha ciidaha taas waxaana baabka inoogu soo arooray xadiid duruq waxooga aya yeeshay waana xadiidkii caaisha kalley wuxunbaa baabka xadiid kaloo ku dhow oo xadiid cumar ah ama xadiid abu hurayre ah ayaabaa baabka ku khatimi doonaa ee waxaan leenahay markaas axaadiida waxoogaa aan duruqda israacnay badhna way inoo dambeeyaan marka xalay waxyaalihii inoogu soo arooray waxaa kaba mid ah bal jaanibka lacibku waaba dee inoo socdaa weli axaadiisteediiy inay caaisha ay markaas dee axaadiisteedan ama xadiidkeedan uu kuba soo arooray rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu alayh isagoo gurigii jooga laba jaariyo ama laba hablood oo dee la arko haddaan laftiga jaariya nidha xagga rag oo kale gulaam baa qaabilaya waana wixii inta aan la qaan gaadhin walow dee aan nidhi kuwa waaweynba markay addoomaha yihiin waa lagu idlaaqaa asalkoodna kollay imaabay ahaayeenba laakiin waa yaryaraayeen laba jaariyo ansaar jawaaridoodii kaba mid ah oo aqalkii rasuulka dhexdiisii macnaa ama ka heesaya sida cibaarada inoo taala abubakarna uu soo galo markuu dee malaa abubakarna uu arkay rasuulka ilaahayna waa si uu jiifayba oo madaxiisu waa deednaa waanu sii jeeday mala inaanu kaba warhayn iyo arrimo ee caaisho ku canaantay rasuulka ilaahay uu ku yidhi waa maalin ciideede iskaba daa waa ciiddeenii ah cibaaro caaishana way jirto la walaysata bimuganiyatayn aynu xalay soo marno macnuu may ahayn labadan hablood ama labadan jaariyo kuwan dee xirfadood iyo shaqadoodu ay tahayba hees ama lagu yaqaaniyo taa ka caadaysta waxyaalaha heestaas qaadi jiray may ahayne arrinku wuxuu ahaa uun waxyaalihii ansaar qabla alislaam maalintii dagaalkii ugu dambeeyey dee dagaaladoodii badnaa ay dagaalami jireen ugu dambeeyey markii dambena islaamka ayaaba yimi oo ilaah baa subxaana watacaala dee rasuulka ilaahay maatinkiisa iyo islaamnimo ku mideeyo wixii iyo cadaawadii iyo dagaalkii kaga suuriyey oo de waxa haddaba wixii ay is yidhaaheen gabayo ahaaye ama shajaacadooda tilmaamaya ama qoladii kale ay wax kaga sheegayeen ayay ku luuqeynayeen ay ku dhawaaqayeen bal taas bay ahay marka xagga marka la eego alghinaa dee xadiidkana waa kan inooguba sugan eh horta mawduuciisan iyo waxaanu ku tacalluqsanaa wuxuu ahaa waxyaalaha ama xamaasadii iyo shajaacadii iyo isdhiirintii iyo waxyaalihii qolada kale ay u gabyayeen taas bay ku dhawaaqayeen oo kale marka de waxay noqoto markay heestu mawduuceedu taa yahay wax aala oo aalaadkan darabka kaba mida dee waxyaalahan dee la tumo oo dhan macaasiftaas ani laba socon bal dafka waa laga soo reebaya ama dufka waa waxaan yare koobane faraha laguma tumayo oo iyadna wakti munaasaba iyo wakti ciideed ama farxadsa aroos iyo abaltaas waa lagaba soo reebiye arrinku marka uu yahay waxyaalahaas ama waxaa lamida dee heestii marka hawl la qabanayo dadku waa kuwana markay shaqaynayaan tanshiid daraaddeed baaba wax loola yimaadaa qolo kastaaba way leedahay inagu waan leenahay cid kastaba way leedahay rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh iyo saxaabaduna markii masjidka la dhisaya iyo khandaqa markii la qodayay iyo abyaado ay ku inshaadayeen oo camalkan iyo waxyaalahaas kuba tacalluqsanaa way jireen marka xoolaha la waraabinayo ama la kaxaynayo oo kala geeliyo dee heestii loo heesayey waxyaalaha caynkaas ah bal matalan taasi kolley de waxa weeyaan shay jaa-isa weeye khaasatan markay ama munaasabaadka camal leedahay ama munaasabo faraxsan dee lahwigan ciid oo kale ama aroos oo kale iyo waxyaalaha caynkaasa oo iyadana farxadda daraaddeed loo bal matalan shareecadeenu ay u fasaxayso laakiin kinuhu haddii dee bal ay la socdaan aalaadkan casfiga iyo waxyaalahaas ama mde taasi waciid gaaraa kuba yimi oo goodi adag oo ah cidda banaysanaysa waxyaalaha la tuma taasi way yimaadeen sideeday u yimaadeen xataa inagoon markaa mawduucii aan eegin ama heesta ay tahay iyadoon xataa waxaasi la socon waxyaalahan dee imaka iyo dee waktiyaaba la samayn jire dadka iyagu caadadoodu qino ahayd ay laba yimaadaan oo dumar hadalqaadkoodii iyo tilmaantoodii iyo sifaynteedii iyo waxyaalahan dadka kariisadan dee kaaminada ee dadka kuba qarsoon kicinaya hamadoodii iyo shahwadoodii kicinaya ee xumaan iyo shar ama fidno dee waxa weeyaan uhorseedaya oo kale ee bal jaanibkaasa jacaylkan iyo waxyaalahaasi iyada taas waa wax shar iyo xumaan ama dadka khariisadoodaas kicinayo sidooda ayay markaa aanay u banaanaan ahayn haddii aalaadka iyo waxaasi ay la socdaanoo bal marka dufka kaba soo reebno oo iyadna munaasabo gaara le munaasabadaa farxadeed lena waxa weeyaan ama ciid ha noqoto ama adigu taa aan kasoo reebayno iyaduna dee aalada nafteedii baa xukunkaa yeelaysa markii aanay taasi ahayn oo dee ruuxiina aanay ka qaalib noqon oonay wax kastaba kaba jeedine ama munaasabo camal ha loola yimaado dee iyo shaqo ama tan xudaa af carabiga lagaba cabiri jiray ama gabay noocyada caynkaasa iyo heestaasoo dee lagu dhawaaqay haba noqotee iyada bal taasi kol haddii mawduucu taa yahay fitan iyo sharkaas aanu kaba imanahayn waxaan laynoo diiday ee waciidku kuba yimi aalaadkaas darabka ama alaalaat almudribana aanu kulansan bal markaa waxay noqonaysaa ee dee munaasabada qaarkood iyo saas oo kalena dhaca wax bal matalan taas de imakaba axaadiisata inoogu sugan oo jawaaskeedu uu inoogu sugan yahay bal taas bay noqone maaha dee kino dhammaanteed inay noqonayso in badan waa tay de waxa weeye ama waxyaalahan dee ay u bateen maaha waktigeenno dee waktiyo oo aqalo lagu kulmaya iyo xataa qarnigii koobaadba markii tarafkii yar batay dadka dhaqaalahoodu fiicnaaday ee ninkii isagoon hawl qabanayno wuxuu cunayey wuxuu cabayey wax kastana ay uba diyaar yihiin badaaladii baa keentay xataa qarnigii koobaadba inay dee taas la badsado jawaari heesa iyo ama rag dee ku shuuroobay heestaas iyo inta badanna waxyaalahaasi waa dee waxan ay tashbiibka kaba cabiri jireen dumar la sifayn iyo waxyaalo kale iyo faaxisha adugu waa umuuro taasa iyo barhkood khamri iyo waxyaale ammaanteed waxaasoo dhami de waa waxaa sharcan madmuumka ama aan banaanaan ahayn haddii aalaadka darabku ay kulansatona waa ta aan banaanaan ahayn ee waxyaalaha wixii ka beri ee munaasabo sidaasa loolaba yimaado ama camal iyo waxyaalahaas ama dee iyada taasi waa tan ama halkan iyo meelihii kale bal waxa weeyaan dee adiladu ay nooguba soo aroortay sida taa camalka iyo taas bal matalan xudaa lagaba cabire angeel oo kale iyo markaa loo heesay iyo waxyaalahaasi waa umuuraha ee imaka halkan jawaaskeedu inoo yimo bal taas baa way koobantahy lakin kolley waa murtidii iyo khulaasadii walaan ognahay waktiyada dambe dee horena sia ibnu xasm iyo inuu waxyaalaha aalaadkaas oo dhan ba banaynaya oo kale hoy barhkood ay markaa yidhaaheen warayu an laa tatbaca ibna xasmin faqad ubyaxat cindah alawtaar wlcud wlmizmaar wdumbuur oo kale in waktiyadeedana aan ognahay qolooyin de ama qolooyinkan mucaasiriinta xataa barhkooda arkay dee mujaladan oo umuurahaaso kolley khulaasadiisuna ibaaxa iyo waxyaalaha kale niqaashkeeda ay tahay sida markaa jadiic iyo ama de matalan ama qardaawi raglana araadooda waa macruufe bal waxaan leenahay lakin khulaasada in taasoo in waxa weeyaan taasay noqono muxtawaheedii waan eegaynaa dee markaas hadduu muxtawo waxyaalahan tashwiibka iyo nasiibka iyo waxyaalaha faaxisho dadka ku kicinaya ama xumaan ugu yeedhaya ama hawada iyo xubbiga iyo waxaas iyada sideedaba xataa aalaadyaanu laba socon sideedaba waa wax shar iyo fidna ay kaba imaanso dee wax mamnuucay noqon haddii aalaadkii darabka oo iyaduna kolley taa ay kulansatayna dee tanaa iyaduna xukunkan u yeelaysa bal biistisnaai dufiya fi lmunaasabaat haddii bal muxtawuna uu nocdo sida waxyaalahan ama in wixii hawl ah iyo wixii kale iyada taasi bal ruuxu inuu ka caado yeesho waa lahwi oo had iyo goor ku shuqlooma iyaduna baab kale ay noqona lakin wixii dhaca munaasabaad dhaca ma taas dee wax maanico xaggii shareecadii ma jirto waana imanka umuuraha halkan inooguba sugan xadiidkuna weli waa inoo socdaayo xadaثna زhayr بن xرb qala xadaثna jarيir عan هisham عan abيhi عan caiشhaةa qalat anaha qaalat waxay tihi caaisha jaa waxa yimi xabashun waa niman dee xabasha ayaa yimi kuwaas oo yazfinuuna macnaa ciyaarayo oo islulayo oo bal waa ta halkan laftiga yazfinuuna bmacnaa yarqusuuna lakiin culimadu waxay ku xambaareen de waa saynu markaa horeba soo maray xadiidkii horeba inooguba sugnayd oo ah inay xiraab iyo eebooyinkood iyo wixii gaashaamo ayay wateen kuwaasay ku ciyaarayeen oo taasna maxay keeni dee inay markan ay wixii ama kolley dee sidaba isugumay ridaynayn ama waa nooc tadriib horta tani lahwiba may ahayn waa tadriib ama tadarub dagaalkii iyo dee jihaadna waaba laguma jire loo adigu lagu tababaranayo taas bay ahaydba ee dee markii arrinku noqday waxaan xaqiiqi ahayn oo kale oo ayaa dee iyadna lacib iyo ciyaarna meeshii saasay unoqotay iyo ciyaar wakti ciideedna way ahaydbe dee boodadii ay boodayeen iyo dhaqdhaqaaqoodii iyo amaba ruuxu markuu gabanayo ama kii kala doonaya inuu ku ridaye umuurahani xarakaad gaaray keenayeen oo xarakaadkii baa raqsi imaka dee sidiisii shabahayo tan baa lagaba cabire waxaa arrinku ku xambaaraya maha raqsigii caadiga ahaa maaha waa cala tawasubi bisilaaxim walacibihim bixiraabihim sidee wax ku dhow hay-adii raqsi oo kale o dhaqdhaqaaq badan iyo dee leexleexashiya markaa waxyaalahay keenaysay taasi haddaba iyagoo taa laba imanayay la yimaadeen fi yawmi ciidin maalin ciideed fi lmasjidi masjidka dhexdiisa de masjidkuna kolley wixii guud ahaan muslimiinta anfacaya adduunyadood iyo dee diintooda iyo ama iyo diintoodaba kolley waa waxyaalo ee isaguba qeyb ayuu kaba yahay oo tan ba waana arrin maaha ciyaar maxdiya uun ma aha waataynu soo marnay wixii masaajida loo dhisay waa arrinkan ay kuba sugan tahay tadarub dee cala alqitaal iyo cala aljihaad iyo tan ba maalin ciideedna weeyo waa arrin ciideedna maalin farxadeed weeyo dee naxnu lahwigaa beri ina oo dadkii bal si bal jindigii badnaaye cibaadada iyo umuurahaas maalintaa loo fudaydinayo bal lahwigaa beri ana inay laba yimaadaan oo bal taas bay ahayde maha ciyaar maxdiya uunan wax faa'iida iyo wax macnoola ama wax faa'iidoo ku sugani aanu jirin yومa cidi في الmسجid fadacanii النabiyu slى الlahu عalيه وasلم rasuulka ilaahay baa ii yeedhay oo fawadactu waan dhigay ra'si de iyadaa kolley waa ti ay lahaydba inanta yar ee ee iyada da-daydaas ay leedahay ee jecel lahwiga iyo waxyaalaha la daawanayo ciyaar jecel bal markaa agtiina kuma sugan dee qadara oo arrinteedii dhawra oo ilaaliya oo bal raqbadeeda iyo taa u ilaaliya taas waataynu xalay soo maray markaasaa dee rasuulka ilaahay waa u yeedhay kolley iyada dee codsigeed ama dee jacaylkeedna waa jiray fawadactu waan dhigay ra'sii madaxaygii baan calaa mankibi dee xagga dambey ka taagneyd maqsinkiina way ku jirtaa adeeg albaabkii rasuulkaa taagan masjidka laga soo gelayay iyadu way kasii dambaysaa marka intay xagga dambe ka joogsatay rasuulka ilaahay baa wada asturaye ayaa halkaa waxay leedahay diqnigeedii waa garhkeedii halkaa madaxeedii bay soo saartay rasuulka ilaahay garabkiisa fajacaltu waxaan gudagalay anduru inaan eegayo ilaa lacibim iyaga ashkaastooda dee waxba kolley isha way ku dhacaysay laakiin dee maqsuud may ahayne waa ciyaartoodan iyo sidanay u ciyaarayaan iyo xiraabtooda ugu ciyaarayaan gaashaankooda kani sida wuxuu ridayn ka kalena ugaba gabanaya ama dee gaashaankiisa isaga dhigaya umuuraha ayaan eegaya ba jir xataa kuntu macnaa rasuulka ilaahay uu ii sabrayay in badan buu ii taagnaanaya xataa kuntu ilaan noqonaya ana anigu allatii tii ansarifu ka gadoonta can inadari ilayhim oo waataynu xalay soo marnayba rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh inuu dee odhanayay bal matalan taas kolkol dee xasbuk ma kugu filan tahay oo dee markay tidhi waa igu filan tahayba rasuulka ilaahay salawaat ullahi wasalaamu caleyh markaa yidhi dee haddaba socoor gurigii iskaba tag ama dee maqsinkii ama qurfadii kuba laaban oo xataa idaa marirtu qaala xasbuki qultu nacam qaala fadhabi xalaytaynu casharku inoogu joogsaday anaa rasuulku uu sabrayay hadday tiraa ii kaadi waa sugayo bal dee riwaayaadka xadiidka iyo duruqdiisa kale iyaanu kitaabka inooga sugnaanin ayaa barhkood baa waxaa kuba yimi inuu rasuulku odhanayayba amaa shabicti miyaanad kaba dhargido markaasa maxay ka cabiraysa la bal ii kaadiyo riwaayaadka qaarkood waxaa ku timi waada idan taa xaggaa dee iskaba iyadu waa taa issheeko dhowr iyo toban jir baabay ahayd arrin kalena way jirtaa kolley dee dumar iyo waxyaala arrinteedna way jirtaaye waxay lahayd awqaada qaarkeed waanan dee raqbaba ulahayn waxan ayaan odhanaya ii kaadi si bal matsalan aan arurka manziladan agtiisa ku leeyahay ama se lafti kale sida kuma yimi oo isna xadiidka duruqdiisa una wax kale raqbaba umaan lahayn oo wixii waan kaba daalay laakiin waxaan saa u yeelayo lahaa bal ukaadi weli kamaa dhergin taasi waa si ay dumarku u maqlaan dee waxa weeyaan xataa yasmaca nisaau muqaami cindah bal waa joog muqaamahu cindi waa joogitaanka halkaa ii jooga iyo makaanadan agtiisa ku leeya dee waa baraaibteedii waa dumarkii lala qabay oo kale iyo waa nooc taasna way kuga jirto dadka iyo dumarka kale siay u maqlaan bal in badan halkaa ii taagnaayo mansiladaydan agtiisa ku leeyahay ogaadaan iyo waxyaalo ayaa kolkol aan ahaaba waxaan aan u taagnahay eed u ahaaba isaga ukaadi bal weli ii kaadiyo isug intaasna waa xusniga rasuulka ilahi taba xusni dabiicadii sii fiicnayd iyo mucaasharadii sii fiicnayd oo ehelkiisa uu kulaba dhaqmayo taas bay ahayd iyo dee taqdiirka wadcigeedan iyo duruufteedan iyo da'deedan iyo taasna uu eegayay وxadثna yaحyى بن yaحyى qال aخbarana yaحyى بن زakrya بn abي زaئdة وxadثna بن نmayri qال xadثna محamed بن bشhri kilahma عan هishami محamed بن bشhr الcabdi iyo yaحyى بن زakrya بn abي زaئdة labadoodaas ba waxay ka wada wariyeen xadiidka hishaam بن curwe oo imaka druqdii horeba inoogu sugnaa taas bay ka wada wariyeen khaasatan dariiqii makaan kaba soo baxnay بhda ااسناaد isna waa isنaadkii oo can abihi can caaishata weeye walam yadkuraa may sheegin fi masjidi lakiin riwaayadooda ka hore waxay jaءa xabashun yazfinuuna fii ywmi ciidi fi اlmasjidi oo halkay ku ciyaarayaba masjidka dhexdiisa de taas riwaayadka kalema way noogu yimaadeen lakiin iyagu xun bay ahayd jaءa xabashun yazfinuuna fi ywmi ciidin lafdigaa fi lmasjid walooyinkan riwaayadooda kumuu sugnayn وxadثnي إbrahيم بن ديناr وcقبة بن مكرم الcmy وcبد بن حmayd كلهم عن أbي cاaصم واللفظ لcقبة qاaل xadثna أbو cاaصم ujeedadu saddexan sheekhe sheekada mslim oo saddexdaba ay inoo horeeyeen oo hore kitaabka aan ugu soo aragnay ama meero hore aan kusoo maray ayaa xadiidka waxay ka wada warinayaan abu cاaصم nin caalim oo laba yidhaaho marka lafdiga lakiin inoo soo socda waa cuqba waa saddexdii mid ahaa waa ninka dhexe laftigiisii oo isagu muxuu ka cabiray xadathana abu caasimin abu caasimkana waa abu ca hore dee kitaabka waan ugu soo aragnay lakiin waxa weya abu caasim anabil anabil laqabkaasna ama taasna waa lagu yaqaanaa magaciisa daxaak ibnu makhlad baa la yidhaahaa kolley dee muslim iyo qolooyinka kale umuhaadka leh waxaan bukhaari ahayn waa sida inay kaga wariyaan mooyaane lamay kulminoo waa nin weyn oo hore walibana aadna cumrigiisa u dheeraa bukhaari laakiin waa dabaqada koobaad ee mashaayikhdiisa macnaha sheekadiisa waaweyn buu ku jiraayo oo laba boqol iyo laba bukhaari laba boqol iyo labayo tobanka iyo baaba daxaak dhintay markaa kolkolna isagu dad taabiciina waa soo gaadho sulaatiyaadkiisa daruuqda qaarkoodu waa kaga wariyaa walow oo marka waxaan leenahay dadka kale waa siday kaga wariyeen lakiin bukhaari oo kale kol kolna waa sida isaguba ha kaga wariyo waayo nin horena u dhintay weynaana lakin de waa la kulmay oo waa sida waxbuu kaga wariyaa me waa sidalaan waxbuu kaga wariyaa abu caasim الnabil oo ninkan kale de macruufka ee de kutubtiisa qaarkood kitaabka sunaa inay soo gaadhay ibn abi caasim iyo waa aabihii can ibni jurayji qaala akbaranii cadaa cada ibn abi rabax baa ii waramay oo qaala wuxuu yihi akbaranii cubayd bnu cumeyrin cubayd bnu cumayr oo waktigii rasuulka ilaahay buu dhashay lakiin de waa taabici weyn weeye fii xayaati rasuuli illahina waa dhashay waa cubayd waa nin dee caabidna ahaa qaasi ahaa oo reer maka iyo wacdihi jira xataa ibnu cumar baa majliska wacdigiisa fadhiisan jiraye qaasu maka ayaa muxuu yihi akbaratnii caaishatu caaisha ii warantay oo waxay igu warantay anahaa caaisha qaalat inay tidhi lilcaabiina waa liajli lacaabiina ballaanta hore taasaan kaba dhigayna oo dee iyo waa fii sha'nihim dad ciyaar badnaa oo ciyaarayey liajligood iyo arrintoodii iyadoo kaba hadlaysa ayaa waxay tidhi iyaga kumay odhan ee waa sha'nigood iyo xaalkood bay kaba hadlaysay wadintu ani arab waayo waa maalin ciideedba waa tan aynu soo marray waa xabashada way ciyaarayeen oo kale markaasay jeclaysatay inay aragtoy daawato dee dad kale oo daawanayana waa jireen oo dhawaaqooda iyo ay maqlaysay wadidtu ani araahum qaalat waxay tidhi faqaama rasuulu الlahi salى الlahu عalيه wasalam rasuulka ilaahi baa istaagay halkuu ista waqumtu cala albaab dee isaguna waa cala albaabi waqumtu labadoodiba dee laakiin way ka dambaysay iyado kadinkii masjidka laga soo gelayay aqalka marka laga soo baxayo ayuu istaagay anduru iyadna way ka dambaysay anduru xaal aan eegayo ciyaartooda aan eegi bayna udunayhi wacaatiqi labadiisa dhagood de waa ama dimid ahaan iyo degtiisa halkaa dhexdooda hadday doonto kalo migil dhinaca isu bedesho waxay ahayd un waa sa riwaayada hore wadactu ra'sii calaa mankibi de halkay saaraysaana waa degtii degta markay halkaa garhkii saartana dhegti dhegtiina way ka sareynaysaayo dhegti iyo degtii ama in udhaxaysa ayay ka daawanaysaa ama kaba arkaysay iyagii waqumtu calى lbaabi anduru bayna udunayhi wacaatiqi walxaal hum yalcabuuna iyagoo qolooyinkaa lacaabinta ah ku ciyaaraya fi lmasjidi masjidka dhexdiisa qaala cadaa-un cadaa ayaa wuxuu yihi fursun aw xabashun manaa niman reer farisay ahayd ama se xabashi waa shakiba qaala markaa cadaa ayaa wuxuu yihi waqaala libnu catiiqin ina catiiq baa wuxuu yihi igu yihi bal xabashun malaa isagaa shaki ka galay waa weydiiyo ma reer furus bay nimankaasi ahaayeen mise xabashay ahaayeen taas buu yihi markaas baa ibnu catiiq ku yihi bal xabashun mayee fursi may ahayne xabashi ayay ahaayeen cibaaradan dambe inoo taale xadiisku waa kaa kolley macnihiisii waan soo ogaanay iyo kuwii horeno de waantaa way isu keen soo wada sharxayeen riwaayaadkani intan dambe ayaa wuxuu imaam nawowi raximah llahu tacaala sharxa ku leeyahay nusqooyinkii muslim oo dhan sanaa dhacday qaala cadaa-un fursun aw xabashun qaala waqaala libnu catiiqin bal xabashun taas baa dhacday oo macnuhu waa maxay waa su-aal uu weydiinayuu leyimi cadaa ninkan uu weydiinaya oo uu leeyahay dadkani ma reer furus bay ahaayeen ise xabasha hadda ina catiiq ama in abi catiiq waa dee aalu abi bakrin ee inooguma sugnayna sanadka laftigana san baa nusqooyinka muslim dhacday dadkan haddaba ciyaarayay ay caaisha jeclaysatay inay daawato ay aragtay ciyaartoodu ma furus bay ahaayeen mise waa xabashi waa is waa su-aal markaasaa muxuu yihi oo waaba shaki maahay waa su-aal uu weydiinayo wuxuu yihi markaa ibnu catiiq bal xabashun furus may ahayne xabashi ba ahayn aniga nusqadaydan aan hayana xagga hoose de waa khada-an madbacadeedune hal hum min alfurshi halkii siinta ayaa shiinay dhacday walow dusha ay caadi tahay marka ibnu catiiq isagu ibnu catiiqi waa jazmiyey oo wuxuu u jazmiyey inay xabasho ahayn de waana riwaayaadkii hore waxa inooguba yimi bal taasi waa san inooguba sugan ibnu catiiq halkuu hadalka kasoo galay taas baa dee isweydiin leh ama ibnu abi catiiq nusqooyinka qaarkoodna way dhacday maxaa u keenay halkan inoogumuu sugnayn cubayd ibnu cumeyrna uu kaba warinayay marka wuxuuna raximah llahu tacaala qaadiciyaad kasoo naqlinaya qowlkan muslim buu isagoo qabanaya nusqooyinkana san baa dhacday qaala bnu catiiqin sheekhyada yadii waa sheekhyadii uu kitaabka kaba naqliyey iyaguna kitaabka babdinayo dee itqaanka ulahaa ama aqoonta ulahaa saasaa dhacday ee laakiin baaji imaamkan la yidhaaho kasoo naqliyey inuu halkan isagu ku dabdiyey wa qaala libnu cumeyrin ibnu cumeyrna waa ninkii sanadka inoogu sugnaa ee anigu saa markan idhi weydiiyo dadku yay ahaayeen ayaa ina cumeyr wuxuu igu yihi waa ninkii uu xadiidka kaba warinayey waana in saas igu yihi nusqana qaala libnu catiiqin markaa wuxuu leeyahay oo nawi hadalkii raaciyey qaala saaxibu lmashaariqi walmadaalic malaa dee waxaa daahirku ahaa saaxiba in la yidhaaho kolley nusqooyinkoodna iska yar akhdaadeedu way iska badan tahay ama khaasatan madbacigaah waayo mashaariq iyo madaalic ninkii lahaa kolley dee nin keli ma wada leh laba sheekh baa kala leh almashaariq iyo almadaalic oo daahirku wuxuu ahaaba nuskadan haya un weeye makatan saaxib almashaariq walmadaalic in la yidhahda daahirku keenayay macnaa mashaariq iyo madaalic labadii nin ee lahaa waa labadaa imaam ayaa waxay dha almashaariqna waa mashaariq alanwaar kitaab la yidhaaho oo qaadiciyaad baa leh o dee imika hadalkana uu kasoo naqlinayabo qaadiciyaad waa ninkan muslim buu sharxay waxaa kaluu leeyahay kitaabka mashaariq alanwaar la yidhaaho oo mashaariq alanwaarna wuxuu waa kitaab alfaadahan bukhaari iyo muslim iyo muwada dhacay ayuu ku sharxaa oo dee laftigan baa kamid ah kolkol iyo rijaashoodaba waa ku sharxa waana kitaab la madbaceeyo laba mujalad buu ku madbacaysan yahay waana kitaab mutawafira kolleyna waa kitaab dee uu waxa weeyaan aad u sugay oo u dabdiyay waa labadaa saxiix iyo muwadaa malik ayuu alfaadooda maaha si nihaayada kutubtii oo dhan ayuu alfaadooda ku sharxaya rijaashoodna wax kagaba qabanaya marka nin kale oo ka dambeeyo ibnu qurqul la yidhaaho nawowina labadaba waxbuu kasoo naqliyaa ayaa wuxuu alifay kitaab madaalic lanwaar la yidhaaho markaas madaalic waa labadoodiiba dee markaa wixii ay u idaafeynsan isagu ikhtisaar u yahay kolley mashaariqa arkaya oo waanahayaaye lakiin madaalica waana la madbuceeyo aan filaya in imaaraadka iyo laguba de adigu kolley lagu madbuceey ama masar waa la madbuceeye lakiin waa lamaan aha arag anigu ma arag de waana kitaab isaguna kan ikhtisaarkiisa markaa labadooda israaciyo kolle waa taas waxay yidhahaan bu leeyahay asaxiix ibnu cumayr halkan ibnu catiiq nusqooyinka san ha dhaceen kitaabke qowlka saxiixi waa iyadoo halkan la yidhaha sidaa baajiba agtiisa dhacday ibnu cumayr la yidhaha waana cubayd ibnu cumayrkii sanadka kuba sugnaa kaas baana sawaaba oo wuxuu leeyahy huwa cubayd ibnu cumeyr almadkuur fi sanad wasawaab kale cibaarada khalal baa ku yar sugan cibaaradaydan aan hayo oo waxa weeya waa xagga nuskada iyo dabcada maha sheekhe nuskada weeye oo waxa laga yaaba inay cala sawaab tahay oo sawaab hadalkasi waxaan utaar noqon mayda waana hadal dhan oo waxbaa ka yar dhacay un marka adigu waxa ay tahay khulaasada kalaamku matigii kitaabka ibnu catiiq baa inoo dhacay cadaana uu weydiinayaa ma fursi bay ahaayeen mise xabashi bay ahaayeen wuxuu u jazmiyey inay xabashi ahaayeen waana sida riwaayaadkii hore inooguma sugan ee xadiidkii caaisha duruqda aan ka cubayd ahayn bal marka waxaana meeshay raajax yeelayaan culamadu sawaabka ka dhigayaan arrinku inaanu ibnu abi catiiq ama ibnu catiiq halkan shaqo ku lahayne sawaabku waxa weeye in la yidhaaho waqaala lii ibnu cumeyrin ina cumayr baa igu yihi marka kitaabka lama taataabanayo wixiisa waa umuuraha tambiiha guud iyo culimadu deeta hadalkoodii aimadii kitabka dabdisay markaa sawaabku waxa weeye in la yidhaah waqaala li ibnu cumayrin waa sheekiisi xadiiska u kaa maqlay markuu weydiiyu yihi nimanku yay ahaayeen de hadalkuna sidaasi ku hagaagaya ayuu yihi waxay ahaayeen may ahayn furus e xabashi bay ahayn taasi u jasmiye وxdثnي محمد بن رافع وعبد بن حمyد qال عبد أخبرنا وqال بن رافع حdثna عبدالرزاq جdd عبد بن حمayd الkسي iyo محمد بن رافع xadيiثka عبدالرزاq bay ka wada warameen midna أخبرna عبدالرزاq bu yihi midna xdثna عبدالرزاq qال أخبرna معمر عن الزهري عن بن المصيب عن أبي هريرة qال أنه qال wuxuu hi أbو هريرة baynama waqti alxabashatu bayna iyo baynama de way nagu soo noqnoqdaan waana isla midun waqti alxabashatu xabasha yalcabuuna ay ciyaarayaan cinda rasuuli llaahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilah agtiisa bixiraabihim waa eebooyinkoodii waxaa dee dagaalkana wax weyn kaba tareeyey weeye gaashaamay wateen xiraabtii bay wateen oo marka waa tadriib iyo tababar xagga ay kuma qaadanayeen iyadoo arrinku kaa yahay oo rasuulka ilaahayna dee uu arrinkii arkayo idakhala wuxun baaba soo galay cumar bn اkhadaabi cumar bn اkhadaab baa soo galay faahwa waa fidiyey gacantiisii ila lxasbaai quruurixii masjidkaba yaxsibuhum isagoo ku ganayo oo ku saydhinaya biha waa alxasba yaxsibuhum manaa yarmihim biha bilxasba wey oo manaa cumar ba wuxuu qaatayba inuu dee arrinkani waa masjid dhexdii o masjidkii waa arintani inay ciyaartay masjidkii aan kuba habboonayn bal rasuulkii ilaahayna inaanu kaba warhayn ama aanu ujeedin baa suurtagala inuu is yidhi markuu soo galay waa arrintiisii iyo dee shidadiisii ayuu intuu ciiddii masjidka ama quruurixii qaatay ayuu xaggoodiiba uu noqday isagoo zajri daraaddeed isagoo kuba saydhaya markaasaa faqaala lahu rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay baa wuxuu yihi dachum ya cumar cumarow iska daa waayo waa maalin ciideed arrinkana horta faa'iido maaha lacib mujarada bal dee lacibkii lahawgii beri ahaayee aan dembi ku sugnayn xataa maalintaa waaba masmuux waa taa xadiidka duruqdiisa qaarkood oo dee aan kitaabkeena kuba sugnayn ama riwaayaadka baabkan kuba yimin barhkood ayaa iyadoo ciyaartan oo kale ay jirtay oo taas ayaa waxaa xadiid kuba yimi litaclam yahuudu ana fi diinina fusxa inii bucustu bixanafiyatin samxa oo de waa daayiyo arrintaasi waa lacibkiiya wuxuu u ogolaaday rasuulka ilaahay macnaha ha ogaata yahuudi diinta iyadu inay waasac tahay fusxa ay ku sugan tahay oo aniga layla soo diray bixaniifiyatin samxa oo tazamut iyo dee tashadud iyo waxa aan macsiya kuba sugnayne kolkol dadka ay ku nafisayaan dee adigu yar tanshiid iyo iyagii uba ah kol dee markii hawshii badnayd iyo jidigii cibaado iyo camal iyo waxyaala qaarkood dee waxani waxay utahay waa nafis iyo furfurasho iyo tanshiid bay uba noqonaysaa weliba munaasaba markay jirta sida ciid oo kale iyo aroos oo kale iyo inay diinta iyadu umuurahaas ay u waasac tahay si ay uba ogaadaan dacum ya cumar bismi illahi raxmaan raxiim kitaabu salaat istisqa roobdoonta salaadiisa ama salaadeeda dee roobdoonta kitaabkeedii weeye oo alistisqa waa dalabkii iyo weydiisigii ilaahay la weydiisanaya dadka inuu roob u shubo marka roobkii uu yaraado ama uu dee raago oo kale taasba weeye haddaba in kitaabka bal wixii kuba soo arooro dee kitaab buu noqon doonaa bal haddii caawa wixii aan ka gaadhsiin karno ayaan wadaynaa haddii aan ka gaadhsiin karin waa de adugu bal kolley waxyaalaha muhimkun baan qaban doonaa insha allahu tacaala in yar haddaan hordhac sheeka kalaamkiisana ama khulaasa yaroo fiican uu sheeku leeyahay waa muhim aan waxoogaa kasii taataabto wuxuu leeyahay culimadu waxay ku ijmaacsan yihiin alistisqa in ilaahay la baryo marka roob ku raago ama uu yaraado la waayo in ilaahay la baryo la weydiisto la ducaysto la weydiisto roob inuu shuba horta sunno weeye taasi waa ijmaac lakiin salaad gaara ma leeyahay mise malaha iyada tani waa ducadiisi guud waa wax ijmaaca hode lakiin salaad gaara muu leeyahay abu xaniifay kasoo naqliyaan inuu yihi maya salaad loo tukado ma laha e duca un ayaa istisquu noqonaya aan salaad lahayn lakiin culimada kale oo dhan min salaf iyo khalafba saxaaba iyo taabiciin iyo ciddii kaba dambeysay mee salaad loo jideeyaa jirta weeye marka axaadiisii buu mala abu xaniifa eegay say nooba dambaysay rasuulka ilaahay isagoo khudbo kuba jira oo la yidhi waa abaar baa dhacday oo roobkii baa markaa la waayo dadki way halaagsameen ama xooli way halaagsameen uu ilaahay baryay isagoon salaad gaara utukan salaad jumcaana way ahayd umuurahaase lakin dee axaadiis kale oo inoo sugan oo inoo imanaysaa jirto kuwaasi meesha kama saarayaan salaad in la tukado bal markaas salaadi way jirtaay oo dee kollay waxa weeyaan waana taa qowlka dee sawaabkii kaaba weeye axaadiista aan salaadi kuma sugnayna dee waxa weeyaan ama khudbo jumcaha haday waa shay iska jaa-iso wakti kaleba waa la ducaysan karaa bal taas wey marka wuxuu sheek halkan markaa raximahullah markuu taa yihi dee isagoo le axaadiisan wax sugaysaa ka horeynaysa xataa hadday kuwa ka aamusay oo duca uni ay meesha kuba tima ay jiraan ama taasi wuxuu leeyay isagoo shaaficiye kaba soo naqlaya asxaabuna wa isisku waa saddex nooc mid duco keliya un ilaahay dee la baryo baryo un ah ilahay la weydiisanayo roobkii inuu shubo iyadoon salaadi jirin waa mid waa xaalada koobaad waa ta ugu yar iyo ka labaadoo iyadoo khudbo jumco la joogo ama salaad farado laga baxay in ducadii lalaba yimaado tii hore way kasii yar taabsan tahay way kasii mudan tahay ka saddexaadoo ugu kaamilsano waa in laba ragcadood oo inoo soo socdo la tukado khudba ay jirto dee taahub loosii diyaar garoobay oo sadaqo lala baxay oo ilaahay loo toobad keeno iyadoo dadku mutabadiliin iyo mutadariciin ayin ay soo baxeen iyo umuurahaasi ay bal markaa timaado bal waa axbaasha intaasna dee qayb waan kaba arki doonaa walow xagga sifada bixitaanka iyo taahubkaas iyo umuuro saasa ana iyada halkan aynaan inooga muuqan oo aynaan ku arkayn lakin de axaadiisii kala sunanta iyo noogaba sugnayd bay taasi nooga sugan tahay wuxuu uhi musanifku xadana yaxya bn yaxya qaala qara'tu calى maliki can cabdillahi bn abi bakri anahu samica cabaada bna tamimi yaqulu samictu cabdاllahi bna zaydin ilmaaziniya yaqulu kharaja rasuul اllahi salى اllahu alيه wasalam balse xadiidku igu yar socon karo kollay taraajimtama qaban waayo cid cusubba maba arko cabdillahi bn abi bakr ibn moxamed ibn camr ibn xazmin weeye nin reer bani najaar oo ansaar weeyo madiinana qaadi kaba ahaa taabiciinta raggii ugu yaryaraana kaba mida cabaad ibnu tamiimna hore ayaynu usoo aragnay cabdillahi bnu zaydna waa cabdillahi bnu zayd ibnu caasimkii waysadaba aan kuma soo aragnay wuxuu ihi saxaabigaas waa ansaar isagune yaqulu waxaan maqlay isagoo le saxaabigaas kharaja uu baxay rasuul llahi salى اllahu alayه wasalam rasuulkii ilaahay ilى lmusala waa halkii salaada ciidda lagu tukanayay oo dee marka salaad isisqa la tukanayona waa in la baxo dadkuna ay meel isugu wada yimaadaan lasoo wada xaadireen fastasqa ilaahay buu weydiistay inuu roobka dadkii u shubo waa duceeyey halkan salaadii koley dee riwaayaadka dambe inoogu sugan tahay laftigan salaadiba inooguma sugna uu baxay ducadii uu duceeyey oo khudbadda dhexdeedii waxawala ridaahu maradiisiina uu wareejiyey waa tafaa-ul bay siday culimadu yidhaahaan dee xadiisna waa kuba yimi iyadoo la tafaa-ushanayo in ilaahay xaalkii bedelo dadka iyo xaaladan oo sidan dee abaartan iyo waxaan uu barwaaqo ugu bedelo ayuu maradii ama go-i uhuwanaa markii uu qiblada u jeestay waayo khudbada kale waxay kaga duwan tahay dee intaa dadka wax loo sheegayo iyagaa lasoo qaabilaya siday khudbooyinku ay yihiin laakiin marka waktiga ducadu gaadho qibladii buu ujeedsanayaa khadiibku ama oo xaggii dadkii uu kaba jeedsanayaa gacmii buu sare uqaadayaa tan tii hore waxaynu soo aragnay jumcadii iyo inuu saxaabi inkirayay bishr marwan markuu arko gacmaha sare uqaaday uu lahaa far ubaaba la taagi jiray ee sani may ahayd lakiin tan gacmina sarea loo qaadaya qibladii baa loo jeedsanaya haddaba waktigaas buu maradiisii ayuu isweydaariyey oo xaggii hoosena kolley xaggii sare ay martay dhinacii midigna dhinacii bidix buu noqday oo taasoo de waa isagoo xagga hoose intuu qabtay malahaas ay idhaahaan gacanta bidixna ku qabtay dhinacii midig gacanta midigna kii kaleo sare un usoo rogo markaa labadii dhinacna eg wixii xagga hoose saarnaa markaa hooseeyey malaha garabkan midig buu noqonaya kii bidix kii kalena garabkii bidix buu noqday waana isbedelo waanu rogay maradii waana tafaa-ul taas rasuulka ilaahay taas buu laba yimi وxawla ridaahu xiina اstaqbala اqiblata qibladii markuu qaabilay bal xadiidka duruqdiisaan yar wadaynaa waxadaثna yaxya bnu yaxya qaal akbarana sufyaan ibnu cuyeynata can cabdillahi bni abi bakrin waa intii dambe waa waana reer madiine qeybta dambe can cabaad ibni tamim cabaad ibnu tamiimna waa ninkaa horena aan usoo aragno can camihi camka adeerka la sheegayana waa cabdillahi bnu zayd ibnu caasim ayaa adeerkii ah qaala wuxuu ihi adeerkaasi waa cabdillahi bnu zayd waana dee waxa weeyaan adigu ninkii laba odhanayey dee mala waxshinaha la wadaagsadee dilay bal matala musaylimat lkadaab iyo horey buu walaalkii usii dilay isaga musaylima qaala kharaja nabiyu salى اllahu alayه wasalam rasuulkii ilaahay baa baxay ilى lmusallaa wuxuu usoo u baxay xaggii meeshii lagu tukanayaba ciidda fastasqa ilaahay buu weydiisay suqyo iyo markaas wastaqbala اqiblata qibladiina uu jeestay waktigaa ducadii waqalaba uu gediyey oo ujeedadu waaba tankiiska waa xaggii hoose xaggii sare mariyey ridaahu go-isii isagoo dee xaggii kalena u rogayo midig iyo bidixna isu weydaarinaya waa taxwiilkii wasallaa ragcatayn waa tan waa xadiidkii une laba ragcadood baa rasuulkii ilaahay maalintaas dadkii tukiyey weli xadiidku waa inoo socdaa waxadaثna yaحya بn yaحya qaal akbarana sulayman بnu bilaali can yaحya bni saciidi qaala yaحya bnu saciid waa yaحya bnu saciid alansaari qadaan ma aha waa nin siqaaru taabiciin ah oo ansaara qaala wuxuu uhi akbaranii abu bakr bn muxamed bni camri ana cabaada bna tamimi akbarahu bal waa xadiidkii hore un cabaad ibnu tamim waa inoogu sugan yahe lakiin cabdillahi bn abi bakrin maanta waxaa bedelay abu bakr ibn muxamed baa bedelay oo sida cabdالlahi بn abi bakrin cabaad ugaba maqlay xadiidka waxaa kaloo kaa maqlay abubakr ibn muحamed ayaa ka maqlay labadanina waa isdhaleen cabdالlahi بn abi bakrin waa cabdالlahi بn abi bakr ibn mحamed ibn cmr ibn xaزmin ninkana waa abihi abubakr ibn mحamed ibn cmr ibn xaزmin waa ansaaro reer beni najr labadaba qaadi bay noqdeen abihina qaadi wa ahaa madina isaguna qaadi wa ahaa waana ansaaro reer beni najara aabihina magaciisa kan unbaaba magac u abaa la idhaahaayo magac kale oo uu leeyahi maba jirte kunyadan abubakri unbaaba magaciisa ah oo de waata inagaba dadka qaarkood abubakri in loo bixiyo iyadoo kunya looga jeedna magac loogaba jeedo bal marka waxa weeye labadoodana waxaabay siqaaru taabiciin oo xagga dabaqada way isku dhawaayeen oo midna boqol iyo labaatankii hijirada ayuu dhintay waa aabaha ka kalena boqol iyo shan iyo soddonkii hijiradu dhintay taabiciintii saxaabadii yar markaa dambeysayna waxbay ka arkeen iyagu oo xagga dabaqada waabay weliba dee markaa isagoo aabihii shan iyo toban sanadood kadambeeyey toddobaatan jirna waa ku dhintay cabdillah bin abi bakr bal waxaan leenahay waa labaduba qaadinimo iyo ansaarnimo iyo waa laba isdhalay iyo siqaaru taabiciin in waxyaalay wadaagsadeen waana labada isdhalay siqaat ruwad ana cabaad bna tamimin akbarahu ana cabdillahi bna zayd min alansariyi akbarahu cabaad ibnu tamim adeerkii cabdillahi bna zayd ibnu caasim baa u warramay oo dee waa kaan soo sheegnay waa dadkii xarre lagu dilay saddex iyo lixankii hijiradu ahaa ana rasuul اllahi salى اllahu alayh wasalam kharaja waa baxay ilى lmusala musalibu u baxay yastasqi xaal uu waraab dalbayo o ilaahay uu weydiinayo ka baryayo dadkii si roobka uguba shubo wa anahu rasuulka ilaahi lama araada markuu doonay an yadcuwa eeg markuu doonay intii hore malaa hadalkii waa ka horreeyey khudbadii laakiin markuu doonay inuu ducaysto oo uu duceeyo istaqbal qiblata qibladiibuu u jeestay oo istisqaa saas bay khudbada noqonaysaa in qibladii loo jeesta waktiga ducada waxawala waanu bedeluu wareejiyey ridaa go-isiina waa dee dhinacii labadii dhinac buu isweydaariyeyba isagoo tafaawul ay tahay وxdثnي abو الطاhر وxrmlة qال أخبرna بن وهب qال أخبرnي يuنس عن بن شهاب qال أخبرnي عباd بن تميم المازني عباd weli waa inoogu la socda أنه سمع cmh adeerkii buu mقلay وkاna min أصحاaب النبي أصحاaب رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم يقول رasuulka ilah أصحاabtiisii bu adeerkii isagoo le ama xaal ku qowlayo خرaجa رasuuل اللhi صلى الله عليه وسلم رasuulka ilaahi baa baxay يوما maalin ystasqi xaal uu waraab dalbayo ama dee roob doon buu u baxay fajacala wuxuu yeelay ilana u jeediyey ilanaasi dadkii dahra waa markii ducadii ayuu dhabarkiisii buu xaggii dadka usoo jeediyey xagga khudbada dhabarka khadiibku qibladu xagga qibladuu xigayo dadku usoo jeedsanaya tani way kaba duwantay yadcu llahi isagoo ilaahay baryaya wastaqbala lqiblata qibladii buu qaabilay waxawala ridaahu maradiisii ama go-isii uu dusha kaba huwalana waa wareejiyey oo labadii jiho iyo weliba xaggii sarena waa bedele uma sallaa ragcatayni intaa dabadeed ayuu laba ragcadood tukaday bal baabku xadiidkan buu inoogu dhamaaday duruqdiisii mid weeyaane xadiidka waa inoogu sugantay in loo baxo aلصaxraa ama almusala meel banaan loo baxo waktigaa istisqa waayo xagga marka la ega iftiqaarka ilaahay la isu bihinbihinayo loo tawaaducayo taas baa u dhowde dadkiina way wada qaadaysaa taxwiil ridaana fi asnaaء اlistisqa ama asnaaء اkhudba waxa weeyaan taas inuu jidaysan yahay xadiidka waa inoogu sugantay culimada shaaficiyada waxay yidhaahaanba khudbada labaad markuu dee suluskeed waa waktiga ducada gaadho haddii laba khudbo la akriyayo bal xadiisa waa khudbeeyu baaba inoogu sugan ayuu markaa taxwiil ku dhacaya waana waktigaa dee uu qiblada ujeedsanaya inta kale dadku la hadlaya tawba ha amro sadaqa ha amro umuurahaasoo dee wacdi iyo tadkiirha kuma jiro inay iyagu usoo jeedaaye bal markaa waxaana ay tun tafaawul si aan soo sheegnay bal xadiiskuna arrinkan istixbaabkiisa waa u daliilo dee qolooyinkii bal culimada kamid ah ama axaadiisan agtooda aanay kusugnaan ama wax kale bal dee taasi kollay qowlkooda xujo ma noqonaya rasuulka ilahi ficilkii iyo xadiiskii ba xujaa kollay shaaficiyada agtoodana bal markaa iyada xagga jamaahiir alculamaa taxwiilka way ku wada tegeen imaamka laakiin maxay yeelayaan dadka fadhiya ee dhegaysanaya shaaficiyada agtooda kollay malikiyadna agtoodana way kuma sugan tahay mala ama way tahaybe dadkuna waktigaa imaamku uu taxwiilkaa laba imanaya iyaguna way la imanayaan ayay yidhaahaan dee iyada halkan say markii si guud ama jamaahiirtu wixii sugayay ay ugu tegeen taxwiil alimaam ugumay wada tegin waayo xadiiska dadku waxay yeeleen inooguma ba halkan inooguma sugnaa halkan bal ayuun baan leeyahay markaa shaaficiyada agtoodiyana taxwiilku dadkuna waktigaas way la wadaagsanayaan oo way laba imanayaan bal taaba wey arrinta ugu yar muhiimsan malaa axaadiisa baabka ama halkan oo kale waxa weeye rasuulka ilaahay khudbadna waa akriyey salaadna waa tukaday salaadu laba ragcadood bay ahayd labadii ragcadood waa taa oo laba ragcadood baa la tukanaya haddaba khudbadani ma salaada horteedba mise dee salaada jumcada oo kale mise sidii aynu ciidda kusoo maray salaada lagu bilaabayaa khudbaduna way dambeyneysaa culimada intooda badan qowlkoodu waxa weeye waana sida madhabka shaaficiyadii ay yihiin mala dee waa jamaahiirtoodna waa siday tahayba in salaada lagu bilaabayaayo khudbadaa dambeyneysa sidii ciidii oo kale kaba dhigaan kollay imaam malikna sidaa markii hore waa odhan jire lakiin haddana qowlkaa waa ka laabmay lays ibnu sacuud baa ku taga may e waxa weeyaan salaada ayaa bacda alkhudba xadiidkan aan hayno markaa maxaa inoogu sugan uma sallaa ragcatayna sumadu tartiib iyo taraakhi bay keentaa marka waa inay khudbadu horeysay taxwiilku horeeyey oo rasuulka ilaahay laba ragcadood tukaday jamaahiirna waa taa kaba soo naqaan ama culimada badankooda marka waxaan leenahay axaadiisa qaarkood iyada dee kii ka horreeyay ama dariiqii hore wow un bay ahayd wasallaa ragcatayno wowduna tartiib ma faa'iideyso waa limutlaq alcadfi marka iyada taasi kumay caddayn inay salaadu ka dambeyso khudbadii laakiin lafdigan uma waana xadiis keliya une wuxuu keenayaa inuu ka dambeyso salaadu oo khudbadu ay horeyso laakiin culimadu kolley iyagu kuba tagtay axaadiista qaarkood baa daahirkooda u ahaa si waxay khudbadu horeyso xadiid kaloo dee bacdu asxaabi sunan ay wariyeen oo xadiid ibnu cabaasna wuxuu ahaa rasuulkii ilaahay waa tukaday kamaa yusali lciida siduu salaada ciidda u tukanayo marka tashbiih muxuu keenayaa oo dee waa halkay takbiiraadka waayo axaadiisa inooguma sugnaa takbiiraadka shaaficiyada oo kale iyo kuma tegay in intii ciidda allahu akbar la odhanayo salaada dhexdeeda ragcadda iyo ragcadda hore tana la odhanayo waa xadiidka waa tashbiihiisaas xagga marka la eego waktigoo kale oo idhahaan subaxdaa la tukanaya lakin xadiis baa kuwan yimi markuu xaajibu shamsi soo baxay rasuulka ilahi inuu maalintaa baxay bal xagga waktigiina inay waktigaa tahay walow kolley waxba taasi aanay qeyd ahayn oo kale tan bay yidhaaheen dee salaada si ciidda oo kale hadday la mid tahay waa ciidana waxaa horeysay salaada khudbadaaba dambayso bal adigu waa umuuro marka kolleyna waxaa meesha daahira uun sida dee shawkaniyana kuba jamciyaan walow imaam nawiba waa jamcinaya halkan wuxuu leyahy hadii laga dambaysiiyena waa jaa-isuna taasunbaa kaba mudan eh laakiin markay umuurahaasi soo arooreen labada xaalaba waa jaa-isun inagoon kalaba fadilin sida shawkaniya uu yidhaaho ujeedadu haddii la horreysiiyena ee wax keenaya salaadii in la horreysiiye ayaan haynaa ama inoo yimi haddii khudbadii la horreysiiyena wax keenaya in khudbadii la horreysiiya taas waan haynaa kol hadday labadiiba yimaadeen imaka dee malaa labada xaalaba inay arrimo ay wada jaa-is yihiin un ayubaaba markaa axaadiisa aan odhanayna masalada bal markaa taas umuuraha kale dee iyada halkan inoogaba sugan oo takbiirta ciidiyana waa taan soo sheego waa xagga tashbiihaas dee ciddii ku tagtay ee shaaficiya qolooyin kale baa lahayd waa xadiidkaa tashbiiha walo dee qolooyin kale ku tegin ay leeyihin shardiga tashbiihu maaha mushabaha iyo mushabahubihigu inay wax kastaba iskaga mid noqdaan hadday waxyaale iskaga mid noqdaan tashbiih waa iska caadi u noqonayaaye bal markaa waxaan leenahay bal adigu taasba weyo umuurahaas ba adugu bal umuuraha yar mudnayd in laisku yar baraarjiyo baabu rafci lyadayni biducaai fi listisqa aadaakani baabu rafci lyadayn labada gacmood sare uqaadkoodii sare loo qaadaya biducaai ducada marka la ducaysanaya fi listisqa oo waaba khadiibkii isagoo mimbarkii ku taagan inuu gacmo sare uqaadayo waqtigaa ducada taas bal oo uu ka duwan yahay khudbooyinka kale iyo ama khudbadii jumcada iyo taas buu baabkeedi yahay xadaثna abubakr بn abi shaybata qala xadaثna yaxya bn abi bukayrin can shucbata can haabiti can anasi qala anahu qaal haabitku waa haabit lbunani yaxya bn abi bukayrna hore waynu usoo maray abi bukayrkana nasri ayaa magaciisa laba idhaahaa asalkiisu malaha reer kirmaan ahadu markii dambe baqdaad degay b qaala wuxu uhi anas ibn malik ra-aytu waxaan arkay rasuul اllahi salى اllahu alayه wasalam rasuulkii ilaahay yarfacu xaal uu kor yeelaya yadayhi labadiisa gacmood fi ducaa'i ducada dhexdeed isagoo ducaysanaya isagoo gacmihiisa markaa uu ducaysanaya sare uqaadayaan arkay xataa yuraa ilaa laga arko bayaadu ibdayhi labadiisa kilinkila cadaabkoodii oo rasuulka ilaahay aad buu sare ugu qaadayay markaa ciddii hor joogta ama taas oo kale kilinkiladiisaaba umuuqanaysay taas cadaankeeda umuuqanaysa oo macnaa rafci baliiqa ayaa rasuulka ilaahay gacmihiisa sare uqaadayay bal xadiidku xadiid kale weeye ka inoo soo socdaay de wax kaleu ku tacalluqsanya anas xadiidkii haba ahaado iyo thaabit iyo xadiidkood haba ahaadee xadiidkan anas wuxuu inoogu sheegayaa inuu arkay rasuulka ilaahay oo gacmihiisa sare uqaadayo waqtigaa ducada waa mid taasi waa wax rasuulka ilaahay ka sugan inuu markaa uu ducaysanayo sare uqaadi jiray dee mawaadin kala duwan oo badanna way kaba sugan tahay oo bal bukhaari tarjama ayuu uba dhigtaa kitaabkiisa baabu rafci اlaydi fi ducaa oo deetuu axaadiid kala duwan soo arooriya nawawi oo kale soo halkan kuma ishaarayo dee sharxu muhadab oo kale malaasu dameeye xadiid buu kusoo arooriyaa oo taas de qolooyin kalena waxaan filaya suyuud iyana mualaf gaara ay uba leeyihiin waana waxay yidhaahaan in gacmaha sare loo qaadayo ducadu way tawaaturtay tawaatur macnawiya ujeedadu waxa weeye marka la eego dee xadiid kastaba gaar ahaantiisa ma tawaaturinayo waaqaco kasta laakiin waqaayic kala duwan iyo meelo kala duwan baa rasuulka ilaahay laynooga soo naqliyey inuu gacmaha sare uqaadi jiro markaan eegno waxa ay ku kulmayaan oo ah rafcu leydi fi ducaa waa macno inoo tawaaturayba bal taasi way suganta markaa qolooyinkii iyagoo xadiis dambe eegaya yidhi may halkan ubaa sare loo qaadaya lama sare loo qaadayo kolley umuurahaasay maxjuuj kuba noqonayaan bal gacmihii sare waa loo qaadaya lakiin xadiidka maxaa inooga sugnaa xataa yuraa bayaadu ibdayhi xadiidkan imaka eg waxa weeye daahirkiisu siduu yahay markaa uu ducaysanaya rasuulka ilaahay inuu gacmo aad sare ugu qaadi jiray weeye waayo imaka qeyb halkana oo insisqa aan ku qeybiyo waxyaala inooguma sugna laakiin muslim xadiidka wuxuu kusoo arooriyey baabkan buu kusoo arooriyey tarjamada haddaan idhaahno de isaga tarjamadiisii maha lakin waa kan kitaab listisqa kusoo arooriyey axaadiian isagay tartiibtiisa tahay taasna waxaaba weeye waa isagoo markaa muslim malaa ku tegaya arrinkan xataa yuraa bayaadu ibdayhi rafciga baliiqi ku sugantay inay xaalada istisqa tahay xadiidka inoo lama socoto lakiin xaalada istisqa inay tahay walow de xadiid kale oo anas inoo dambeeyo jaanibkaasa bal markaa xadiidkaa dambe iyo taasaan iskaga qaydanaynaayo markan rasuulka ilaahay aad sare uu qaadi jiray rafcigaa baliiqana uu laba iman jiray bal waxaan ka dhigaynaa waa xaalada istisqa mararka kale heerkaan muu gaadhsiin jirin ee uu si kale u ducaysanayo ee hadday meelo qaarkood dhacday isagoo yar rafci intaa ka siyaadsan laba yimina waabay dhacdaay laakiin xaaladan waxaan ku qaydaynaa un waa cinda alistisqa ama waana san umika muslim usoo dhigtay ama ducooyinka kale ee rasuulku rafci saas baliiqa sare ugumuu qaadi jirin وxdثna cبd بن حmayd qال xdثna الxaسن بن موسى qال xdثna حmاd بن سلمة عن hاbت عن أنس بن مالك أن النبy صلى الله عليه وsلم اsتسقى hاbت waa ti marka dhawad hاbت الbunani sanado aad u badan buu anas la joogay oo uu laasimay xamad ibnu salamana markay haabit axaadiistiisa noqoto waa ninka ugu itqaan badan ugu sugan ee markay noqoto hadii la yidhaho asxaabtii iyo xertii haabit markaa la dhex galo la yidhaha axaadiistiisa ayaa ugu yaqaana xamad ibnu salama weeyaan oo markaas xaggan axaadiisan dad kale waa kaga horeeyaay ana nabiya sala allahu alayh wasalam istasqa roobdoon buu laba yimi ducada istisqaha ayuu laba yimi fa ashaara uu ishaarayoo bidahri kafayhi labadiisa kaf dhabarkoodan iyo dushoodan ila samaa xagga samada oo markaa uu ilaahay baryayey ee uu weydiisanayey inuu ilaahay abaarta dadka ka kor yeelo roobkana u shubo rasuulka ilaahay saasuu lahaa saasuu ku ducaysa tanna culimada waxay ku xambaareen sida kii aan tafaaulkii aan idhio waxay tante waa marka halkan qaytay arrinku waxa weeye dee waxaa la dalbayaa jadbigan iyo abaartan dadki in laga kor yeelo taas baaba la dalbayaayo markaa wax qaxdigan iyo taa koryeelkeed baa la dalbaya saasaa rasuulka ilaahay bal taa ugu ducayso marka halkan ba uu jamaaco culimada kaba midana uu kaba soo noqonaya in iyagoo xadiiskan eegaya kaba dhigaan sunuy niya fi kuli ducaain lirafci lbala kalqaxdi wanaxwi an yarfaca yadayhi wayajcala dahraka fayla asamaa waida dacaa lisu'aali shayan wataxsiili jacala badnaka fayla samaa ujeedadu haddii uu isagu wax uu helo ilaahay siiyo uu dalbayo wala halkan ba dee siinta roobka marka la dalbayo ilaahay nafsi la leeyahay waxa weeye caadisan oo dee badnulkafi baa xagga sare xigaya laakiin marka ay tahay lirafci shay iyo koryeel oo kale dee san imaka jadbigii buu lahaa ilahay naga kor yeele iyada markaa waxay yidhaha suno waa in saaba la yidhaaho bal adigu rasuulka ilaahay maalintaa isisqi saasuu lahaa isagoo ilaahay baryaya oo ducaysanaya markaa ducaynaya xadaثna mحamed بن المسنى qال xadaثna بن أbي عalي وعبd الأعلى عan سعيid عan qtاdة عan أنس أنa نaبiy الlahi صلى الlه عليه وsلم rasuulka ilaahay kana wuxuu ahaa laa yarfacu mid aan kor yeelin yadayhi labadiisa gacmood fي شhayin shay min ducaaءi ducadiisa kamida ilaa fi اstisqاaءi roob doonta un mooye taas bu xatىa yuraa bayaadu ibdahi bal halkan waxaan ku tacalujino ayaan iska qadaranaynaayo wainahu kana yarfacu yadayhi ama wainahu kana yarfacu yadayhi xataa yuraa bayaadu ibday markay istisqa noqoto rasuulka ilaahay gacmihiisu sare u qaadi jiray ilaa la arko kilinklooyinkiisa cadaankooda la arko anas ba xadiidkan muxuu leeyahay rasuulkii ilaahay sareba umuu qaadi jirin marka uu ducaysanayo gacmihiisa waxaan istisqa ahayn waana taa ay isagu markii hore de xadiidkaa horena markaa kanaan kuba fasiranay oo waxaan idhi waa istisqihi waa kasan waa anas xadiidkii un waana tan aan idhi rasuulka ilaahi way nooga sugantahay inuu waxaan istisqa ahayn oo weliba meelo kala duwan oo badan ah tarjamada bukhaari uba dhigtay nawowina uu majmuuco fiican oo axaadiis weliba wada sugan ama de adigu xoogla kusoo arooriye halkaasu dameeye xadiis barkoodna mualafaad ay uleeyihin gacmaha sare uqaadi jireen marka xadiidkan iyo kuwaas ayaan kuba jamcinaynaa bal markaa barhkood de waxay ka yidhaaheen anas baa dee isaga wuxuu ka warramay wuxuu arkay uun dadka kalena waxay ay arkeen buu kaba warramo de ciddii wax sugaysaa ka horeynaysa halkane laakiin inagoo taa odhan ba waxaan ka dhigaynaa rafcigan uu sheegaya rafci khaasa inuu yahay sian axaadiistii isugu wada fasirano oo waana kan xataa yuraa bayaadu ibdayhiyo kaana laa yarfacu yadayhi labadiisa gacmood sare umuu qaadi jirin fi shayin min ducaa'i xataa yuraa bayaadu ibdayhi ilaa laga arko waa rafci baliiqa oo saro oo ilaa ay dhacdo in lagama arko kilinkilooyinkiisa cadaankooda ilaa fi istisqa istisqa mooye oo waktiga istisqa aad buu sare ugu qaadi jiray laakiin waktiyada kale hadduu rafcigaas laba yimaadona dee rafcigaa baliiqa a ma ahayn bal taas baan leenahay oo xataa dee walow imaka halkan aanay uba sugnayn hadiyo goor dee wixii aan lagaaga yar horeyn tacliiq bal matalan waa taa taqdiirka hore lafti xadiis buu kuba yimi ama xadiis markaa kollay laftigiisa ka dambe oo kale axmed yasay u dhacday inahu kana yarfacu yadayhi xataa yuraa bayaadu ibdayhi haddii aynu waxba aynaanan dee jamcigood iyo taasba aanaynan uba kicinon nidhaahno un xataa yuraa bayaadu ibdayhi aan hadal hore ku xidhano oon ka cabirno kana laa yarfacu yadayhi fi shayin min ducaa'ihi xataa yuraa bayaadu ibdayhi ilaada aan dambaysiisano ilaa laga arkayo kilinkilooyinkiisa cadaankooda muu kor yeeli jirin ilaa fi istisqaai waxay la tahay inaan waxyaalahan ishkaalaadka meelahan ee maxaa dee si axaadiisa lagu jamcinaya nefyigan iyo isbaatka kale iyo inaynaan uba baahanen baan markaas oo adigu waa rafci baliiqa unbuu ta kor yeeli jira waa rafci khaasa gayra ana abd cabd alaclaa qaala yuraa bayaadu ibdi aw bayaadu ibdayh ujeedadu wax kale maaha iبn abi عalي iyo cabdالأعlى iبn cabdالأعlى ayaa xadiidka mحamed iبn المsنى oo sheeka mslima ugu wada sheeka labadoodna sacيid bay ka wariyeen sacيidkuna waa sacيid iبn abi caruba weeye oo sacيid iبn abi caruba haasatan qataade kol di sacيid ilaaqo isaga weyaan oo dadkii de asxaabtiisa iyo axaadiistiisa badsaday bal markaa midkood isagu muxuu ay ahayd xataa yuraa bayaadu ibdayh shaki ma jirin lakin cabdالأعlى laftigiisa muxuu ahaa xatىa yuraa bayaadu ibdi aw bayaadu ibdayhi waa laftigoon in ibdihi ay mufrad tahay iyo in ibdayhi ay tahay oo la tasniyeeyo waa intaasun ayaa shaki riwaayadiisa ahayd de waana macnu waa mido وxadثna بن المثنى qال xadثna yaحya بن سacيid عan iبn abi caruba waa ninki saciidki aan lahaa waa kan iبn abi caruba waa saciidkii marka hore inooguba sugnaa abi caruba mهrاn baa la yidhaha kolley carab maaha عan qataadta ana aنس بna maliki xadaثahu aنس بن malik qataade iyo dad kale u waramay can النabiي salى الlahu عalيه وsلم naحو qataadada tdris baa lagu yaqaanaayo riwaayadii hore can qataadata can anasi oo markaa dee sariix kumay ahayn maqale tan dambe ayaa inoo cadaysay tadliiskiina meesha uu kaba baxay inuu tadliisiyeyo waa kan qataada leh ana anasa bna malikin xadaahum oo wuxuu cadeeyeyba samaaci uu kaba maqleen baabu ducaai fi istisqaai bal ducadii marka la eego istisqaha iyo waktiga roob dalabka ducadii la ducaysanayay ilaah la baryayey xataa iyadoon salaadiba aan la tukan waxadaثana yaxya bnu yaxya وyaحyى بن أyuba وqطaybaة وبن xujri waa afar sheekh buu sheeku xadiidka ka wada maqlay maha inay meel u wada fadhiyeen de midba halkiisuu kaga maqlay qaala yaحyى aخbarana وqaala الآkخaruna xadaثana marka yaحyى mxuu yihi aخbarana ismaaعيل بن jaعفar inta kale sheekh keliya wada leeyihin maxay yidhahdeen xadaثna ismaaعيل بن jaعفar can sharik bn abi namirin can anas bni maliki ana rajula nin baa dakala soo galay almasjida ywma jumucati masjidkuu soo galay maalin jumca min baabi albaab buu kasoo galay min baabin kadib buu kasoo galay kaana ahaa albaabkaasi naxwa daari اqadaa'i qadaha ama dayn bixinta iyo dee taas daarteedii waa daartii lagu daynka baxay ama lagu qaata baxay xaggeeda ahaa daar qada ma de daartii xukumka iyo taas iyo siday barhkood ku fasireen daartii imaarada iyo daar اqada waa daar cumar bn اkhadaab lahaa radia allahu tacaala canhu وardaahu cumar ibnu khadaabna isagoo de ay noqotay waktigiisii inta maalkii fay-ii hanaaimtii wax kastaba ay dee bateen dadkii muslimiinta in lo dawaaweyn inta loo sameeyey yar iyo weynba loo qoray raatib ay qaataan ama caddahii ay qaataan oo xataa kii miyiga joogay halkaa fay uu kuba gaadhayay ayaa haddana isagu zuhdigiisii iyo taa is-ilaalintiisii yaa waxaa dhacaysay waxyaalaha isaga kuba baxaya ama ha ku xaja ama taas oo kale baytmaalka uu ka qaataa dhacaarka uu dabdinayay oo kale markii wafaadkiisii buu ku dardaarmay dayn baaba kuba qornaa waa taas dadkii dherge cid kasta cadaa iyo wax kasta loo wada qor kii miyiga joogayna loo qor xataa carruurtii yareedna markii dambe de waaba la arkaa in ruuxii loogu darayey markay ilmo uba dhasho de markii horan dadkaasi ayaa haddana isaga dayn oo markaas lagu lahaayo weliba waa wixii uu isagu isticmaalay uno uu kaba dhigay haddana si wuxuu de markaa dadkii u celiyo oo de arrinkiisa ahaa inuu naftiisa kaba dejiyey maalkaas uu isagu maamulaye uu dee uu leeyahayba arrinteeda iyo dee cadli iyo wax kastana daas iyo ilaalinteedii ay dee maalkii kuma batay ayuu kaba dhigay mithla wali walilyatiim dee ruux agoona nin xoolihiisa hayoo kale oo ah dee maalinta u baahdana waxbuu ka cunaa maalinta kale uu ka maarmayana waxba kama cuno oo tale taasi waa halkuu isdejiyey daynkii oo badnaa oo dhowr iyo siddeetan kun oo malaa dirham gaadhay kale la arko hataa wixii ku xaja wiiisi waa kharajkiisii ayuu inankiisii amray inuu daar xoolihiisa iibiyo horta markaa uu daynkaa kuba bixiyo baytmaalkii baa lagu celinaya dad kale kuma ilahayn marka xoolahaas haddii gaadi waayo ayuu yihi xoolaha aan leeyahay wixii gaadi waayo bal jilibkoodii waa reer bani cadi weydiisay inay kaa caawiyaan inay kaa wax kaa bixiyaan reer bani cadi hadday waxooduba gaadi waayaanna waa quraysh lakin cid kale hau dhaafin buu yihi marka daartan iyo xoolo qaabo uu kulahaaba waa la iibiyey daartan waxaan filaya mucaawiya iibsaday adugu markii dambe la de marada muxakam iyo siday kusoo gashay adigu mucaawiya daartan iibsaday marka waktiyadii hore maxaa la odhan jiray daaru qadaa'i dayni cumar ibn اkhadaab waa cumar ibn اkhadaab daynkiisii bal waa daartii lagu bixiyey markii dambe hadalkii yar dheeraaday ayaa laftigii daynu cumar ibn khadaab iyo meesha intay kala baxeen ayaa dee soo gaabsasho daaru qadaa la odhanayay markaa daartii xukumka ma ahe waa daartii daymaxa iyo qaamaxa ama daynkii cumar loo iibiyey weye waa daartii cumar oo ta amiir lmuminiin taasa haddaba albaab xaggeeda ahaa ayuu ninkani kasoo galay min baabi kana naxwi daar qada kolley daynkuna intaasuu ahaa bukhaariya baa inooguma sugantay dhowr iyo siddeetankaasi warasuul llahi walxaal rasuul llahi salى اllahu alayh wasalam rasuulka ilaahay qaa'imun uu taagan yahay oo ykdb uu khudba aqriya markaa rasuulka ilahi mimbarkuu ku taagnaa ninku halkaasuu kaba soo galay faاstaqbala rasuul الlahi salى الlahu عalيه waslm rasuulka ilaahay buu qaabilay uu xaggiis dee hortiisa joogsaday qaa'iman xaliyo isagoo taagan ninkii waa istaagay uma qaala wuxuu ihi ya rasuul الlahi rasuulki ilaahayow halakat اlamwaalu xoolihii way halaagsameen xoolihii way halaagsameen oo dee dhulkii markii abaartu ku raagtay roobdii waayey xoolihii waxay cunaanba markay waayeen way dhamaadeen oo wataan ognahay dee xoolo way dhamaanaya alamwaal walow yahay kulu ma yutamawal halkan laakiin tu kaba hadlayo waa xoolihii dee bal markaa la dhaqanayay oo inta badanna carabadteeda markay alamwaal idlaaqaan almaal idlaaqaan dee geela agtooda ugu qiimo badnaayo geela ayaabay kaba dhici jireen marka curfigoodii baadiye maal ay kaba cabiraan waaba geel u ahaaye adugu wa xoolihii way halaagsameen waa mawaashidii weeye sida lafti kalaba dhacday oo waxay daaqaan markay waayeen wanqadacat subul wadooyinkiina way go-een jidadkii cidimo marto way go-een oo dee waxay culimadu hadhowna marka roobkii qaadi waayey inqadacat subul bu odhan doonaa kan ama isaga ama nin kale e subulki say ugoen de barhkood waxaabay yidhaaheen de markii geeli ba meeshii ka baxayn waxaa lagu safree dariiqyada lagu maree dhul dheer lagu tagee wax lagu qaatee la rartaa geel bay ahayn awrtii iyo wixii ama geeliibe markay dhammaadeen dariiq la maraya maba jirto ama jaanib kaleba dariiqyadu waxay ku camirnaayeen marka halkan qoladan waxay u baxday iyo dee safaradu ay isweydaaranayaan halkan la geynayo kana halkaa geynayo markay wixiiba dhulkiiba abaaroobe la isla wada gaajooday wax la rarayo iyo safar iyo raashin cidiside iyo jalab meel kaba iman iyo suuq wax la geynaya maba jirto marka dariiqyadiiba way go-een ba wanqadacat subl fadcu llaha ilaahay bari yugisna kale waa jawaabtii dalabka bukhaari oo kale yugisna ba dhacdo fahuwa yugisna isagoo la rafciyo hanoo gargaaro oo roobkii hanoo shubo yugisna bal waa ficilka rubaci ka damaan ka yar hadli doona qaala farafaca wuxuu ihi anas farafaca rasuul الlahi salى الlahu alيه wasalam rasuulkii ilaahay ayaa sare u qaaday yadayhi labadiisii gacmood waana khudbadii jumcada eeg uma qaala wuxuu ihi allahuma agisna allahuma agisna allahuma agisna takraar waa ku celceliyey de waa ducaduna in lagu celceliya waaba mustaxaba rasuulka ilaahay ba kana ida daca daca halaaan marka uu ducaysto saddex goor buu ducayn jiray ilaahu noo gargaar ilaahu noo gargaar ilaahu noo gargaar bal taasaan ku laqbeeyey sababtu dee culimadu waxay idhaahaan markay ficilku rubaaci yahay agaasa yugiiso waa min aligaas oo bimacna almacuuna ah waa gargaarkii waatan dee hay-at ligaasa iyo waxyaala gargaarkaynu idhaahna laakiin marka roobka loo jeedo ina roobkaba waatan alkays la yidhaaho oo roobku waa alkays marka waxaa la yidhaha iyo waxay leeyihin markaa thulaati baa la isticmaalaa luqada oo gaasa allahu nnaasa ama gaasa allahu larda yagiisuhum macnaa roobkii uu shubay weeye kayskii baa yimi o ilahay roobkii buu shubay waa thulaatiga laakiin agaasa markay noqoto waa tii gargaarkeyd oo u gargaaray weeye laftigan lakin dee barhkood ba waxay soo naqliyeen oo imika dalabulkays maahay waa dalabuligaasa iyo dalabulcawn barhkood baaba lamay ee waaba iyadoo macnuu yahay agisna hablana alkaysa un manaa nasi kolley gargaarka imika uu doonayo waa taas ilaah roob noo shub weeye agisna qaala anasun anas ba wuxu uhi walaa wallahi kollay ma naraada haddamba waxay ayaa ay ta'kiid utahay laadan ama wax lamidun baaban qadaraynaayo walaa naraa maanaan arkayn wallahi ma nara waa ta'kiid markaa taa dambe un waxaad ki adkaynaya maanaan ku arkayn fi samaai samada min saxaabin wax daruura dhulku waa kaa abaareysaa samadu saas ba iyadoo wax daruura may lahayn walaa hazacatin hazacadna waa qaطca min asaxaab khaasatan waa daruurta raqiiqa ama khafiifkaa weeye taas baa la yidhah waa in adigu saxaabkaa dee gogo-an ama raqiiqa ah kaba mid ah na samada kamay muuqan waa mid horta wamaa baynanaa anaga dhexdayada iyo wa bayna salcin buurtaa salci la yidhaahna min beytin walaa daarin aqal ama daari naga xigtay may jirin oo macnuu waxa weeye samadna way noo muuqataa saafi bay ahayd buurta salciyo daruur yare ay dabadeeda un kasoo baxdayna way noo muuqato aqale naga xigay may jirin oo wax ka muuqday may jirin macnuu waxa weeyaan waa mucjizada weynee dhacday oo ilaahay subxaana watacaala markii uu saa yidhiba ilaahay inuu dee aqbalay daruuri ay timi aan markii hore dhulka samadaba aan lagu ogeyn ama aan kaba muuqanin markiina intay baaday roobkii rasuulka ilaahay ducadiisii uu la xidhiidhsamay weeye uu qaadiba waaye waa arrin dee ah mucjizaadkii rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu caleyh ijaabadaa ducadiisa ilaahay markiiba aqbalay ee ducadiisii iyo wixii oo la helay ay xidhiidheen iyadoon faasilba udhaxayn salcina waa buur yar oo ku taala madiine oo dee kolley madiine ay ku dhex taala ama waa halkii khandaq iyo maalmihii la joogayba mucaskarkooda ama dee imaka kolley waa la baabiye oo kale waxaan filaya waqtiyadii horena way jiri jirtay meelo yaryaroo de imika malaa magacii waa jira ne sabcat lmasaajid lo odhan jiro ama on ku gaadho meelo ya masaajida yaryaroo malaha dee midkiiba wax yaru leeyo in yarun kuma tukan karto meela ku baahsan baa jiray oo waqtiyadii hore adi markii ugu horeysay sideed labaatankiida midkasta markaa dadkaa soo siyaarayo marka aad gasho oday baa fadhiyo ka odhanaya kaale ku duceeyo lacagna kaa doonaya waqtiyada haddaba siday xaaladu ahayd oo inta ilaaha kaale oo dadkii ilaaha duceeyey waxna loo guri jiray oo kolkol markaad uxud tagtay iyo baryaha waa siday jirtay oo wakti arkay haddii da waay tahay ciyaal baa ku agjoogsanayo aan ku duceeyo odhanayo waxna way kaa doonayaan waktigaas ayaan laakiin meeshii waa la dumiyey oo imika malaa masjid weyn dee labada taga qariban gaadhida ma joogsatee malaa masjid weynna waa laga dhiso imika kuwii waa la suuliyey waa buurtaa yar ee ay ku taalay meelkaa sabcatu masaajid iyo madiina kolley dee masjidka qarbigiisa un kolley markaa uxudiya lagaba yimaadana waa la maro ma filaya taas bay salci ahayd haddaba annaga iyo salci noomay dhaxayn min beytin walaa daar ujeedadu wax markaa daruuro muuqday ma jirin qaala wuxuu yihi fadalacat waxa soo baxday un min waraai min waraai salcin saxaabatun daruur misru tursi mabay weyneyne gaashaan leeg oo yar mustadiira falama tawasalat fi sama waxay socotaba waay weli waa la joogaa ma halkii markiiba weye markii ay samadii ay de way soo kacday oo dushoodii ay timay samadii dhexdhexaysatay ayuunbay inta sharad kala baxday way faaftay daruurtii unbaaba dee daruuro badan noqotay uma amdarat way da'day markiiba roobkii baa da-ay bal adifnaa waa ti aan soo sheegnay halkana amdarat sidan baa nusqooyinka timi bukhaarina sidan baa yimi arrin baana jirto oo waxaa jirta culimada luqada barhkood kala farqiya amdaro iyo madara ama hulaasiga iyo rubaaciga kala farqiyo waxay yidhahdeen markay rubaaciga noqoto amdara waa cadaab oo cadaab unbay noqoto de qur-aankayna markaa taas kuma timi laakiin hulaasiga markay noqotee roobkii caadiga ay tahay madara la odhanaya waamdarnaa calayhim xijaaratan taas oo kale oo amdarnaa waanu ku daasiinay marka qur-aankii ayay dee markay rubaaci ay tahay cadaab baa la saxay lakin xadiiskii maxaan aragnaa oo roobkii dadka anfacay meel kastaba ay ku barwaaqoobeen ayay tani timi bal haddaba markaa waxa ay tahay un oo bal bacda luqawiinta hay yidhaaheen horta madara marka ay tahay iyo madarati samaa hulaasigu waa roobkii caadiga ahaa laakiin markay amdaro noqoto labadaba waa loo isticmaalaa sharkana waa loo isticmaalaa khayrkiina waa loo isticmaalaa labadiiba waa loo isticmaalaayo balba dee qur'aankaba suurat laxqaaf hada caaridun mumdiruna waa saxaab bay yidhaaheen kani mumdiruna ficilku waa sulo eeg waa ismu faacil oo rubaaci ah marka ficilku waa rubaaci mumdirunaana roob bay sugayeeno iyaguba waa qoomkii caado way abaareysnaayeen oo waa daruur noo da-aysa bay yidhahan way bishaaraysteen marka waana tan mumdiruna ay kaba cabireen oo qur-aankii bay nooguma sugantay bar waxaan leenahay labada luqada iyadoo cadaabka loo isticmaalo rubaaciga iyadoo khayrkii loo isticmaalo sa roobkii labadiiba way jirtaa walow madara iyada hulaaska ay taa tahay malaa dee jaanibkan oo qur-aanka iyo kuwa soo noqnoqday ayuunba ama bacda luqawiyin ay yidhaaheen taasaa loo isticmaala cadaabka amdara ay tahay madarana waa lakin imaka waa khayrkii uma amdarat qaala wuxuu yihi anas falaa wallahi waa tii oo kale un maan ra'aynayna nefyi baa ka dambeeya nefyigaa dambe bay taakiid u tahe wallahi baan ku dhaartay maan ra'aynaa maanaan arag ashamsa cadceedda sabtan toddobaad maanaan arag oo imaka halkan waxay ugu sugan sabtan waa qidca min azamaan sheekuna taasu kuma dhaafay laakiin dee sida dee riwaayaadka kaleba ay tahay sabti waa dee yoomkan ayaamaha usbuuca kala mid ah markaasan kolkol bay toddobaadkii jumca waa laga cabira usbuuc waa tan laga cabiro sabtina waaba laga cabiray oo macnuhu waxa weeyaan waa toddobaad dhan oo jumca ilaljumuca maanaan aragtaasi laakiin waa ayaamihii dee roobku da-ayay unbaa bal markaan ayuu imaka tan u wadaay ma ra-ayna shamsa cadad macnaa roobkii muu kala qaadin cerkina daruurtii si un bay ahayd waanu da-ayeyba maaha inay daruur khaliyo roob lahayne waa da-ayey waa qarsoon tahay cadceedba may arag muddada qaala wuxu uhi uma dakala rajulu nin baa soo galay min dalika albab waa albaabkiun ayaa nin soo galay nin baa kasoo galay imika halkan rajul axaadiis inooguma sugna horta ninka magacugiisa walow laga yaabo xafid meelo qaarkood inuu khaarija ibnu xusn alfazari inuu ahaa raajax yeelo talabaadna ma kii horaa mise waa kii dambe hadal baa inoo soo socdo anas la weydiin doono ninkani muxuha ma kii horu maayo uu leeya ma garanayo bal markaa arrintu inooma kala caddee laakiin haddaan bal qaacide halkan jirta iyadana aan ku tadbiiqino oo ah nakiradu hadday soo noqoto oo nakira haddii lasoo celceliyo waxay noqotaa tii hore mid ka duwan haddii laakiin nakiro inta lasoo sheegay macrifa la keeno ama lama macrifo ay tahay iyada waa shay keliyaoo isku mida ayay dhahaan bal taa haddaad eegno qaacidadu waxay keenaysay in nin labaad uu yahay waa nakiri kii hore nakira laga cabiray hadduu kii hore u yahay alcahdiyaa la gelina bal taas weye lakin de kolkol baa nin qaacidadu ay aqlabiye uun tahay oo xataa sayudi kitaab uu leeyahay waa kitaabkan uu talkiiska dhowr iyo labaatan jirkiisii buu dejiyey waana alfiye un iyaduna de alfiye musalax u leeyahy alfiye naxwi u leeyahayo dee fiqi badan uu nadmiye o jiraan waa alfiyadiisan balaaqade cuquud uljumaal la yidhaaho oo kale oo markaasoo de markaasu de uma ida atat nakira uma hunaka qaacidaة mushtahira ida atat nakiraة mukarara tagaayara wain yucaraf thani tawaafaqa kada mucarafaani markaasaa bal intaas waa caadiyo hadday nakira soo noqnoqotu idhaahaa waxay noqonaysaa un waa kala duwan tahay haddii lakin iyadoo nakira in macrifo lasoo celiya ama laba macrifo ay noqoto waa tii hore un markaasaa muxuu yidhaha hadalkiisa yar qayibka shaahiduha shaahiduha aladi rawayna mustadn lan yaqliba lyusrayni cusru abada lan yaqliba ha yusrayn oo markaa muxuu leeyahy wa xataa daliil u ah ilahay qowlkiisii ina maca alcusri yusran ina maca alcusri yusran alcusru halkan waa macrifo in yusrana waa nakiro marka maxay tahay cusrigii haddaan idhaahno macrifo iyo macrifo waa kii keli ahaa yusrigiina laba nakiro hadduu yahay waa tii hore lamido markaa laba yusri iyo cusri baa soo baxayo saasaa xadiid u yimi xadiid baa yimi lan yagliba lyusrayni cusrun macnaha labada yusri cusri kama qaali noqonaya xadiidku nadmiyo u yidhaha shaahiduha aladi rawaynaa mustadan lan yagliba lyusrayni cusrun abada lakin wuxuu sheegay beytka kuxiga inuu subki waa taajudiin inuu halkan yidhaha ku tiriyo qaacida mustashkilo aho amhile uu ku buriyo qaacidadu laba yimaadayo lakin markaa maxaa la odhanaya qaacidadu waa aqlab bal markaa waa suurtagal inu ninkii horeba ahaaye ee waxa naga jeeda bal qaacidada taas qaimun min dalika albaabi fi ljumucati lmuqbila waa jumcadii taa ku xigtay warasuul llahi walxaal rasuul llahi sala allahu alayh wasalam qaa'imun yakdubu uu taagan yaho khudba aqriyayo fastaqbalahu qaa'imun ninkiiba haddana waa nin ayaa isa soo taago rasuulkii ilaah buu hor joogsaday kalinkii hore un baanu ka soo galay faqaala ya rasuul allahi halakat ilamwaalu xooli way halaagsameen hadda markii horeag halakat ilamwaalu gaajo iyo wax la-aan bay la halaagsameen imakana roobkii markuu ka qaadi waayey daaquma baxayaan lama dareerinayo dee tan baa iyadii halaaga biyihii baaba hafinaya way ku dardhoonayaan xoli way halaagsameen wanqadacat isubul wadooyinka way goyeen markii hore waa ta an idhi ama wax la raaco ayaaba gaadiid lakaxaysaaban jirin ama de wax la loo tago loo safro ayaaban jirin oo saasay ku go-een imaka dee roobkii markuu qaadi waayo wadooyinkii lama marayo gaadid kuma soconayo lama soconayo tanio imika biyii baa gooyey weyo cidi isma soconayso wanqadacat isubul ee fadcullah ilaahay bari yumsika cana hanaga qabto hanaga joojiyo roobkani qaala wuxuu yihi bal tana waa mucjizo une farafaca rasuul llahi sala allahu alayh wasalam yadayhi rasuulki ilahay baa gacmihiisii sare u qaaday uma qaala allahuma xawlana walaa calayna ay allahuma xawaalaynaana waa lafdi waaba inoo dambeeya waana isla midood allahuma ijcalhu ama anzilhu xawlana ilaahu hareeraha yaga kudasi walaa calayna walaa tunzilu calayna korkanaga iyo meelaha dee magaalooyinka iyo meelaha taas oo kalea ilahay waa ku da-sin oo ujeedada rasuulka ilahay muu baryin in ilaahay roobkiiba joojiyo ee wixii darar ahaaye ka imanayo in ilaahay dadkii kaba badbaadiyo oo u ka daafaco ka joojiyo ka kor yeelo ayuun buu ilahay weydiisay iyadoo wixii manfacadiis iyo meeshii uu wax ku tarayeyna roobkii uu kusii da-ayo waaba kan allahuma ilaahay ow cala alaakaami wadiraabi ay ijcalhu yeel roobkii ama anzilhu cala alakam jamcu akamatin weeye mala akamada ayaaba akam lagu sii jamciyey haddii ama akamadii akam lagu jamciye akamkii akam laguma jamciye lakin waxaaba yidhaahan waa arawabi waa meelaha taaga ah ee dee dhulka yar sareeya taas waaba lagu fasiray wadirabina iyaguna waa haarooyinkii ama buuraha aan dhaadheerayne iska fidsanin saa u dhaadheerayn diraabti jamcu darib wa buduni awdiyati iyo dooxyada dhexdoodii meelaha dee biyo dadku ay ku intifaacayaane taas iyo wamanabit shajari dhirtu meelaha ay ka baxayso ujeedadu waa dhulkaa daaqa iyo ay ka baxayaan ee dadkuna ku intifaacayo xoolo ku intifaacayna ilaahu roobka yeelo dhulkan kale yar dee dadkii aan taas ahayne dararna uu kaba imanayo ilaahu dadkii ka badbaadi fanqalacat markiiba eg roobkii baaba way kasuushay inqalacat way fuqday way joogsatay wey macnaa zaarat wakharajnaa waanu baxnay iyagoo toddobaad arag cadcaadi namshii xaal aan soconayno fi shamsi annagoo cadcaadiba aynoo muuqatayo dee waa madiine hareeraheedii bay intii iyo korkeedii ayuunbaa daruurtii ka kala tagtay markiiba markiiba ma kala tagtay cadcaadi baaba u muuqatay n waa wakti duhuro waktigaas salaadii lagu jiro weeyaan ama salaadii la sugaya jumcadii adigu waktigeedu gaadhay weya qaala shariiku shariik baa wuxuu hi anas buu weydiinaya fasa'altu waxaan weydiiyey anasa bna malikin ahuwa rajul awal ninka maalinta dambana kacay ma kii horubaa qaala wuxu hi laa adri وxadaثna daud بن rushayd qala xadaثna wlid بن msلm عan اأwزaaعiy qala xadaثani isحaaq بn cabdالlahi بn abi طلxata an anas بni maliki cabdالlah بn abi طلxa iyo anas بni malikna xagga iya ka iya ka walaaleen marka waa adeerki qaala asaabat الnaasa dadka waxaa asiibtay sanaة abaar calى cahdi rasuuli الlahi salى الlahu عalيه wasalam fabayna rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam yakdub الnaasa calى اlmimbari ywma اljumcati id waqtigaa qaama caraabiyu nin reer miyaa kacay faqaala ya rasuul الlahi halaka almaalu wajaca alciyaal dadkiina ciyaalkiina way gaajoodeen wasaaqa alxadiida bimacnaha xadiidkii hore ayuu kaxeeyey isagoo la macno ah wa fiihi waxaana ku sugnaa qaala markii dambe rasuulka ilaahay waa maalintii labaad uu ducaynayay haddana allahuma xawaalayna walaa calayna halkii xawlana qaala wuxu uhi markaanas famaa yushiiru ma ishaarayn rasuulka ilaahay biyadii gacantiisa ilaa naaxiyati jiho jihooyinka samada kaba mida sida dushooda oo kale ilaa tafaraja daruurta way ka kala yaacaysay way banaanaanaysay xatىa raأaytu madinata ilaa an arkay madino fي mitl jawbati jawbo jawbada waa xufrada ama godka afkiisu saa usoo wareegsanya oo kale macna waxa weeyaan madine korkeedii ayay daruurtii ka kala tagtay hareerahoo dhanna roobkii waa ka da-ayaa daruurtiina way ku wareegsantahay markaa jawbo ama saa dee maka waxa weeyaan ayay noqotay waxaa yar wareegsan ama intii dhexdoo kaleo wareegsan oo ku toosayn madine ayaa banaanaatay hareerihii lakin daruurtii sidii bay soo haysataa roobkiina uu kaba da-aya madine ayaa taasoo kala noqotay wasaala uu socday waadi qanaata waa doox markaa dooxyadii madiine kaba mid ahaa wuxuu socday shahra badan baan u dee roobkii baa qaadi waayo waa doox biyuu markay roobku de u socon jiray mahawadi ayuu isaguna bidhan buu soconayay walam yaji ma iman axadun axad min naaxiyati jiha kama iman ilaa akhbara bijawdin kii jiha iyo jihooyinka kamida ciddiisi maadaama waxay ku warramaysay un barwaaqo iyo roob badan iyo khasbi jawdka waa khasbi iyo barwaaqay kuba warramaysay xadiidka anas baan sii raacinaya walow labada xadiid inta yare kale baabka ay hadhsanaadeen وxadaثnي cبdالأعلى بن حmad ومحamed بن abي bkr المqdmiي qala xadaثna mctamir qala xadaثna cubaydاللh وcubaydاللh بن xفs بن cmr عn hاbit الbunaniي عn aنس بn malik qala kana النabiy slى الlه عليه وsلم ykdb yوم الجuمcaةi faqama ilayhi الناas dadkii baa xaggiisii u kacayo fasaxu xadiidkii hore nin baa kacay bay ahay halkana dadkii baaba kacay kolaysay ku xambaarantay waa waaqica keliya un markaa ninkii kacay bay dadkiina qowlkiisii ayay ayideen oy xoogeeyeen oo dee inay waa loo wada baahnaayo abaartu dadkii bay wada saamaysayo bal markaa taas uban kuma xambaarayna haddii laba yidhaaho walow yar fog tahay annaas imaka dee ninkan buu kaba cabiray annaas kaloo de wixii dadku wada baahnaayeen keligii uu tawaliyey oo dadkuba waxay u wada baahnaayeen in loo weydiiyo isagu halkoodii uu wada galay uu keligii uu su-aasha laba yimi maqaam annaas buu qumayo saasaa loo yidhi waa sidii aladina qaala lahum الnaasu ina الnaasa qad jamacuu lakum lagu fasire lakin taasi waxaa laga yaba halkan way yar fogto wasaaxuudan fasaaxu iyaba waxa weeyaan iyo waqaalu iyo waxyaalahan a yar fogeynaya taas aladina qaala lahum الnaasu waa kuwii ay dadku ku yidhaaheen laftiga annaasna maxaa lagu fasiray nin keliya nucaym ibn mascuud ilashjaci ayaa yimi waana ninkii markii dambena hadda qeyb kaba qaatay marka ayaa yimi oo yihi waa ciidan badan bay nimankii quraysheed soo urursadeen de waa xoogaa baa lasoo siiye oo la yidhi bal nimanka cabsi geliyo iska joogo habixina dee markaa xaggii tasbiidka markuu dad dhan meeshoodii istaagay ayaaba dee naas laga cabiray waa halkaas oo kale barhkood way ishaareen halkan sida qaadiciyaad iyo lakin waxaan iskaba dayna waa ta'yiid iyo taasaan kuba daysana faqaal nawi kamu hadlin raximah llahu tacaala faqaama ilayhi nnaasu fasaaxuu waqaaluu ya nabiy allahi qaxada almadaru roobkii waa markaa joogsaday wey inxabas qaxada waa uu joogsadayba waxmara shajaru dhirtiina way cadsaatoo dee caleenta markay ka daatee waxa weeye khudradii iyo cagaarkii iyo wixii baabi-een bo dee taas ay noqotay waa t wahalakat ilbahaym bahaymtiina way halaagsantay wasaaqa alxadiida wa fiihi min riwaayati cabdilacla marka la eega cabdilacla riwaayadiisa waxaa kuma sugnaa fataqashacat halkii fatafarajat ama inqalacat way suushay way kala tagtay weeye daruurtii weeye can ilmadinati fajacalat waxay ahaatay waa daruurtii ay noqotay tumdiru imika waa rubaaci weliba kana iyadoo inay da-ayso xawaaleyaha madiinaha reeraheeda wamaa tumdiru bilmadinati qadratan manaanay da-ayno madiina dhibic keligii kumay dhacayn madiina markiiba ilahay baa ducadii rasuulka aqbalay markii hore iyo markii dambaba oo weliba aqbalkii ducadu dhawaaqiisii unbaabuu markaas laba socday waa la xidhiidhsanaa fanadartu waan eegay ila madinati wainaha walaal fi mil ikliil waa cisaabada ama ikliilka sida taajka oo kale o ikliilku waa waxaa wax ku wareegsan oo kale saa dee madaxa wixii lagula xidhanayay ama taajkii iyo cisaabadii iyo waana si halkii uu joobo kaba cabiray daruurtii baa ku hareereysnayd dusheedna way banaanayd وxadثna abu qraybin qal xadثna abu usamta عan sulayman bn اmgirai an haabiti an anas bnaxwi wazad faأlf lah waa marka hore ilahay baa isu geeyey bayna صaxaabi omakasa waa nagaanay halkii masjidkii iyaba markii dee roobkii markiiba ku qabsaday xataa ra'aytu ilaan arkay arajula ninkii ashadiida xooga lahaa iska daa ninkii daciifka iyo ninkii aan socon karayn waa ninkii xooga lahaa ayaaba muxuu noqday tuhimuhu inay hami gelinayso nafsuhu ay werwer gelinayso naftiisu an yaati ahla uislaatalo reerkaagii maad gaadhi oo waa kii xooga lahaa ordi karaya maqwadaa lahaa ayaaba islaha malaa bilowda dadkani ku qaadaan ama aad gaadhiga kari weydaa gurigaagii ninkii de iskaba daa kii daciifkaaye taasaan arkay bu leya waa roobka markiiba si usoo daatay waliba roob badan u ahaa tuhimhu ahamahu yuhimu manaa ay hami gelinayso qalad gelinayso ay werwer gelinayso naftiisio isleya talow ehelkaagii ma gaari kartaaba وxadثna harun بn سacيid بn اlaliy qal xadثna بn whbi qal xadثanii usamatu usamada kolley kitaabka hore aan usoo aragnay waa usamat بn zayd صaxaabigii bay isku magacyine lakin صaxaabigii maaha usamat بn zayd waa nin atbac taabiciinti kamid aleysa ana xafs bn cubayd لlahi bn anas bn maliki oo anas baa u awow ahaa ayaa xadaثa u waramay usama wuxuu ugu waramay anahu samica anas bna maliki awowgii inuu maqlay yaqulo jaء carabiyu ilى rasuuli الlahi salى الlahu عalيه wasalam ywma اljumucati wlxaal huwa calى lmimbari isagoo mimbar kuba taagan wاktasa xadiiثa xadiidkii buu dabagalay kii hore waa raadkii wazaada fara-ytu صaxaaba daruurtii baan arkay yatanazaqu isagoo googo-aya kala tegaya kaanahu lmulaa waa marada weeyaan nooc marooyinka kaba mid a si waxaad moodo maro xiina tudwa oo dee maro markii hore lakala baxsanayd marka la laabayo markaaba way banaanaata isagoo saas oo kala noqday baabka xadiidkana inoogu dambeeya waa xadiid anasna وxadثna yaحya بن yaحyى qal aخbarana jaعفر بن سulayman عan haabit الbunaniي عan anasi qal anahu qal qala anas aصaabanaa waxaana asiibay wlxaal naحnu maca rasuuli الlahi salى الlahu عalيه wasalam madar roob baana helay faxasara rasuulki ilahi markii roobkii soo daatay ayuu faxasara fayday rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam sababa maradii bu adigu jirhkiisa dee cawradii mahayd adigu waa jirhkii bu meela hisi ayuu baneeyey oo maradii kaba qaaday xataa asaabahu lmadaru xataa asaabahu ilaa u asiibay min almadari roobkii wax kamidi ilaa ay jirhkiisii gaadheen maradii adigu ayuu ka qaaday si roobkani ugu do-o ama uu gaadho biyahan ama dhibicda dhacaysa iyo dee markaas ay jirhkiisii u gaadho iyadoon maradu ka xigin faqulnaa waxaanu yihi ya rasuul الlahi lima sanacta hada maxaad san u samaysay qaala wuxuu ihi liأnnahu xadiiثu caadin birabbihi tacaalى liأnnahu roobkani xadiiثu caadin waa mid waktigiisu ku cusub yahay birabbihi bitakwiini rabbi وbkhalqihi waa dee naxariis imaka u samaysantay ilaahay kaa inoo soo da'siyo waa naxariis waana baraka oo markaa waa tabaruk iyo taasaan ulaba imanayaayo dee dhulkii kumau dhicin wax kaloo bedela may iman waana roobkii oo bal inahu xadiiثu cahdin manaa waktigiisu waa mid uu ku cusub yahay birabbi waa rabbigii takwiinki iyo taas oo wuxuu leyahay sheekhu macnihiisu waa ana almadara raxma wahiya qariibaة اlcahdi bkhalq illahi laha fayatabarak biha madarkani waa naxariis waktigeedna waa tana imakubaabay samaysanto ilaahay abuurayba oo abuurkii ilaahayna waaba dee wax cusub markaas saasaan uga barakeysanayo wuxuu leeyahay wuxuu daliil u yahay xadiidku asxaabteenu waa shaaficiyadu leeyahy qowlkooda ay idhaaheen marka ugu horeysa roobku do-o yustaxabu cinda awal lmadar waxaan cawradiisa in ruuxu inuu faydo isu yar dhigo si roobkaas ay wax ugaba gaadhaan ayaa mustaxaba ayuu xadiidku daliiluyo xadiidkan bay daliishadeen oo tan bay daliishadeenba allah subxana watacaala ala alam سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم